الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد taasi markii arrimahan laga soo hadlayba marka waxaa la yidhi tilka midaasi aayaatullah ilaahay aayadihiisii wey waxaa laga soo hadlay xalaal iyo xaaraan baa laga soo hadlay qisooyin baa laga soo hadlay cibar baa laga soo hadlay tilka midaasi aayaatullah aayadihii ilahay wey natluuha xaala aan akhriyayno aayadaha calayka dushaadan kugu akhriyana nebigow bilxaqi iyadoo xaq wadata iyo xaalay xaq ku dheehanta oo xaqiiqo ay tahay oo say u dhacday ay tahay wa inaka adiguna nebiyow la min almursaliina kuwa lasoo diray baad ka mid tahay yacni haddii ay qiso laynoo sheegayo taariikhda waxyaabo dhacay laynooga warramayeyna sidii ay u dhacday baa laynoogu sheegayoo xaq wey haddii xalaal iyo xaaraam lasoo jideeyeyna oo axkaam lasoo jideeyeyna xugum walba meeshii uu lahaayo mudnaa baa la dhigay oo sidaas waxaa ku yahy qisaskaas aadan goobjoogga ahayn ee aad dadka u sheegaysana waxay ku tusaysaa inaad ka mid tahay kuwii ilaahay soo dirsan maxaa yeele meel kalead ka ogaan karta ma jirto waxyaabihii hore ee taariikhdii hore tegay waxna ma akridid waxna ma qortid xaggee lagaaga sheego seed ku ogaatay haddana say u dhacday aad u sheegayso wa inaka la min almursaliina kuwa ilaahay soo dirsaday baata saa un baadna macnaha wax weeyaan yaani ku ogaan karaysaa tilka midaasi aayaatullah aayadihii ilaahay wey natluuha xaala aan akhriyayna calayka dushaadaanu kugu akhriyayna bilxaqi iyadoo xaq wadata wa inaka adiguna nebiyo la min almursaliina kuwa lasoo diri doono kuwa lasoo diray ayaad ka mid tahay tilka arusulu tilka taada arrusulu ee rususha ah fadalnaa waan fadilnay bacdahum qaarkood baana calaa bacdin qaarka kale ka fadilnay qaar baanu qaarka kale dheeraad ka siinay minhum waxaa ka mida rususha man cid baa ka mida kallama allahu ilaahay uu la hadlay qaar ilaahay toos ula hadlay baa jira wa rafaca wuu kor yeelay wuxuu u kor yeelay bacdahum qaarkood darajaatin darajooyin buu u kor yeelay wa aataynaa waxaanu siinay ciisa ciise waxaanu siinay ciisihii ibna maryama maryam wiilkeeda ahaa albayinaati mucjizooyinkii cadcadaa baan siinay mucjizooyinkii cadcadaa ee ku tusayay nebinimadiis ayaanu siinay wa ayadnaahu waxaanu ku xoojinnay biruuxilqudusi dahirnaanta ruuxdeedii ruuxdii dahirnayd waa malakuljibriil eh baan ku xoojinnay walow shaaa allah hadduu alla dooni lahaa inaysan islaynin maqtatala ismayna laayeen aladiina kuwa min bacdihim rususha gadaashooda ah min bacdi maa jaa'athum markay u timid kadib ismayna laayeen albayinaatu xujooyinkii cadcadda cilmigii iyo aayadihii cadda markay u yimaadeen kadib ismayna laayeen hadduusan alla doonaynin ayb walaakin ikhtalafuu laakiin way iskhilaafeen oo fa minhum waxaa ka mida man aamana cid rumeeyey rususha wa minhum waxaa ka mida man kafara cid gaalowday walow shaaa allahu hadduu alla dooni lahaana maqtataluu ismayna laayeen walaakina allaha allaase yafcalu wuxuu samaynayaa oo falayaa maa yuriidu wuxuu doon rususha way kale fadli badan yihin walaqad fadalnaa bacda nabiyiina calaa bacdin aayadda kale waa tii rabbi ku odhanaya subxana wa tacala yani nebiyada qaarkood baan qaar kale ka fadilnay rususha iyagoo wada rusul ah oo nebiye ah bay haddana kala fadli badan yihin yani nabigeennaa ugu fadli badan salawatu rabbi wasalaamu caleyh wixii ka dambeeya lagu murmo laakiin nebi maxamed baa ugu fadli badan rususha ilahay soo diray subxana wa tacala minhum man kallama allah rusushaas ilaahay uu soo diray uu kala fadilay qaar uu la hadlay baa jira macnaha waxa weeyaan isagoon malag loo soo dirin oon cid lasoo cidna loo adeegsanin buu toos ilaahay ula hadlay subxana wa tacala waxaa ka mid ah nabiyullaahi muusa calayhi salaam wa kallama allahu muusa takliima la hadli toos ah buu ilahay nebi muuse la hadlay waxaa ka mid ah rasuulkeenna salawatu rabbi wasalaamu caleyh habeenkii leylatu lmicraaj salaadaha shanta lagu soo waajibinayay nebiga iyo alle looma dhexayno subxana wa tacala saas weeyaan marka nabigeennaa ka mid a rususha ilaahay toos ugula hadlay yani nebi aadam baa ka mid calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam sida qur-aanka uu tilmaamay wa minhum man kallama allah qaar toos loola hadlay baa ku jira rususha wa rafaca bacdahum darajaatina waxa weeye qaar darajooyin sarsare buu ilaahay subxana wa tacala u kor yeelay sida xadiidkii micraajkaba nebigu ku sheegay sal ly wasalam nebiyada samaawaadka say u kala joogeen samada soke nebi aadam ta labaad waxa weyaan maratay qaar buu kusii maray yani ciise iyo macnaa waxa wey maaratay yaxye ta saddexaad qaar buu kusii maray ta afraad qaar buu kusii maray ta shanaad ta lixaad ilaa ta toddobaad oo nebi ibraahim calayhi salaam uu joogay wa rafaca bacdahum darajaatin darajooyin buu ilahay u koryeelay subxana watacala nabiyada wahaakadaa jannada dhexdeedana darajooyin buu ilahay u koryeelay oo darajooyinka jannana isku mid ma noqonayaan sidaas weyaan wa aataynaa ciisa bna maryama albayinaat nebi ciisa si gooniyo loo xusayo waxaanu siinay buu rabbi leeyahay mucjizooyin cadcad oo ay ka mid tahay ixyaau lmawta dadka dhintay oo uu noolan jiray ibraau lakmahi walabras kuwa yani waxa wey indhala-aanta iyo kuwa baraska qabee cudurrada halista gacanta intuu mariyo unu iska caafimaadi jiray wahaakada yani mucjizaad waaweyn buu ilahay siiyey nebi ciisa calayhi salaam wa ayadnaahu biruuxi lqudusi waxa weeye malakuljibriil baa u badnaa rususha oo dhan malakuljibriil waa lagu xoojiyo waa u imaan jire laakiin waxaa si gooniyo meesha loogu sheegay bay leeyihiin inta badan waa laazimi jiray oo wuula joogi jiray waxyiga rabbi buu u keeni jiray xaaladaha halistaabuu la joogi jiray marka rabbi baa ku garab istaagay oo ku xoojiyey malakuljibriil calayhi salaam yani nebi ciise calayhi salaam ayib markaa kadib baa waxaa la yidhi rusushii kadib markay rusushaasi tageen ummadihii rumeeyey ummadihii ka dambeeyey baa laba qaybood noqday qaybi rusushii bay rumeeyeenoo jidkoodii bay raaceen qaarna waa beeniyeen labadaa qaybood baa loo qaybsamay oo marka laysu laayay islantay islaayeen inaysan ilaahay awoodiisa ka baxsanayn oyna ka madax banaanayn baa marka laynoo tilmaamayo waxaa la yidhi hadduu alla dooni lahaa inaysan islaynin ismayna laayeen waa wax ilaahay qorsheeyey qadaray xikmad baaliqo xeel dheerna wuu ka leeyahy ujeedo weyn baa ku jirta laakiin islantay islaayeen wax ilaahay subxaana wa tacaala awoodiisa hoos yimaado wey wax doonidiisa hoos yimaado wey laakiin doonidda ayaa laba qaybood oo doonidna waa mid qadari ah midna waa mid sharci ah midda sharciga waa doonidda ilaahay raalliga ka yahay oo kutubta uu ku soo dejiyo oo rususha uu la soo diro shaygaa waan jeclahay ee sameeya hadduu ilaahay kula doonoo kuu qadaray waad samayn waana jecliy mashiiada waxyaabaha qaarkoodna alla wuu doonaa oo wuu qadaray inay dhacdo haddana maca dalika raalli kama aha islayntaa ay isku laynayaan baa ka mid a yacni waxa weeye kuwa ka socda xagga ahlul iimaanka iyagu dagaalkay wadaanaya jihaadkoodu waa saxoo ilahay raalli buu ka yahy kuwa laakiin baadilka ku dagaalamaya iyaga dagaalkooda mashiico qadari ah oo kawniya unbaa ku dhacday mooye raalli ilahay kamaha subxana wa tacala maxaa yeelay walaa yardaa licibaadihi alkufra gaalnimo ilahay addoommadiisa marna raalli ugama ah marka waa meelaha dad badan ay ku simbirrixdeenoo yani iraadada kawniga iyo iraadada sharciga mashiiada kawniga iyo mashiiada sharciga in aada loo kala fahmay u baahan tahay macna ayib tilka midaasi arusulu tilka taadaas arusulu ee rususha ah fadalnaa waan fadilnay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kalean ka fadilnay tafdiilka ilahay baa iskale ninkuu doonuu ilahay fadili zamankuu doonuu fadili dhulka meeshuu doonuu fadili tafdiilka ilahi unbaa iskale waa arrin tawqiifi ah cid laakiin odhan karta meel hiblaa fadli badan ama hebel baa fadli badan oon ilaahay xaggiisa ka haysanin daliil ma jiro saas weyaan tafdiilku waa arrin ilahi u noqonay subxana wa tacala annagaa kala fadilay bu rabbi ilahi subxana wa tacala minhum waxaa ka mid a rusushaasi man cid baa ka mida kallama allahu alle uu la hadlay wa rafaca wuxuu u kor yeelay bacdahum qaarkood darajaatin darajooyin buu u kor yeelay wa aataynaa waxaanu siinay ciisa ciisihii ibna maryamo ahaa albayinaati aayadihii cadcadaa baanu siinay mucjizaadkii cadcadaa ayaanu siinay oo inoo imaan doono qaar badan faahfaahintooda waayadnaahu waanu xoojinay buu rabbilahi subxana wa tacaala ciise biruuxilqudusi dahirnaanta ruuxdeedii baan ku xoojinay ruuxdii dahirnayd oo laga wada malakuljibriil ayaan ku xoojinay bu rabbilahi subxana wa tacala walaw shaaa allah hadduu alla dooni lahaa maqtatala ismayna laayeen maxay hadduu dooni lahaa inayna islaynin wey mana walaw shaaa allahu hadduu alla dooni lahaa inaysan islaynin maqtatala ismayna laayeen aladiina kuwii min bacdihim rususha gadaashooda ah min bacdi maa jaa-athum markay u timid kadib albayinaatu aayadihii cadcada waxaa la yaab leh aayadaha cadcadi dadka way isku soo dhoweeyaanoo dadka markii xaqu u caddaado xaqa intay wada raacaan bay ku midoobaan dagaalna ma dhaco muranna ma dhaco laakiin nimankani aayadihii cadcadaabaaba uga darayba khubsiga ku jira aayadihii cadcadaa markay u yimaadeen oo la rabay inay ku midoobaan bayba ku kala tageen oo isku laayeen saas way macanaa walaakin ikhtalafuu laakiin way iskhilaafeen bu rabbi yihi subxana wa tacala say isu khilaafeen fa minhum waxaa ka mid a man aamana cid rumeeyey oo ahluliimaan ah rususha rumeeyey xaqa rumeeyey jidkooda raacay wa minhum waxaa ka mida man kafara cid gaalowday sidaasaana laysu laayay waana dagaalka xaqiiqiga ah maalinkii nebi xaqa iyo baadilka ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray xaqa iyo baadilka lool tankiya laga tanki bilowday bay adduunyadu ku dhammaan doontaa dadna xaqii bay u nusraynayaan kuwa baadilkii bay xambaarsan yihiin oo iyaguna difaacanaya wahaakada khilaafkuna waa asaaskiisu waa halka dagaalka asaaskiisuna isna waa halka ayib wa minhum waxaa ka mid a man kafara cid gaalowday walow shaaa allahu hadduu alla dooni lahaa inaysan islaynin maqtataluu ismayna laayeen walaakina allaha allase yafcalu wuxuu samaynaya maa wuxuu samaynaya oo yeelaya yafcalu wuxuu falayaa maa yuriidu wuxuu doono si alla siduu doonu ilahay addoommadiisa u maamuli cidina ma weydiin karto maxaad saa u yeeshay ma dhihi karto kan gaalkaa maxaad gaal uga dhigtay lama dhihi karto kan labadan maxaad maxaad isugu dirto isu laayeen lama dhihi karto maxaad addoommadaada inay yani qaarkood ay gaaloobaan ula doontay lama dhihi karo laa yus'alu cama yafcal wahum yus'aluun lama weydiiyo rabbi subxaana wa tacala waxaan uu samaynayo shay aan xikmadi ku jirin male oo maslaxa ku jirin shay sharcana ilahay kama soo fulo wsharu laysa ilayka baa nabigu ducadiisa ka mid sal lay slam sharku adiga xaggi xaggaaga ma ahan shayga maslaxadiisa mar walba ka xoog badan hadduu xataa waxoogaa shari ku jiro sharkuna waa nisbiyo xagga addoommada weyla xaggan ilahay maaha wax doontaba ha ahaatee ilahay lama weydiiyo afcaashiisa iyo waxyaaluhu samaynaya macna yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnakum yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow anfiquu bixiya mima razaqnaakum waxaanu idinku irsaaqnay qaarkii bixiya qaar ka mida bixiya kulligii meh min qabli an yaatiya intuusan imaanin yawmun maalin intuusan imaanin maalinkaasoo laa baycun iib fiihi dhexdiisa uusan ahaan iib ma jiro walaa khullatun saaxiibnimana ma jirto dhexdiisa ayna ahaanin walaa shafaacatun ergana ayna dhexdiisa ahaan waalkaafiruuna gaaladuna hum iyaga keligood baa aldaalimuuna kuwa daalimiinta ah waxa ilaahay idinku irsaaqayo xoolaha uu idin siiyey ergisada ee agtiina yaalla ilaahay ugu dhowaado aakharo iyo janno ku shaqaysta qaar ka mida bixiya intaynan imaanin maalin wax wax ku qaban kara uusan jirin laa baycun fiihi macnaheedu waxa weeye naftaada intaad yani naftaada wax intaad aad ka bixiso aad ku furan karto ma jiro fidyadii baa laga wada naftaada wax aad ku furan karto maalinkaa isagaa ma jiro xataa haddaad dhulka muggi oo dahab a keento oo tidhaahdo naftayda cadaab ha lagaga gado oo waan isgadahayaa lagaa yeeli maayo laa baycun fiihi wey walaa khullatunna waxa weeye saaxiibnimo waxba tari mayso nin saaxiiba maalintaa wax kuu qaban kara ma jiro saaxiibnimo dhalashaan wax taraynin oo saaxiibnimaan wax taraynin ergana maalinkaa waxba qaban mayso shafaacadu macnaha waxa weeye cid meesha aad wax ka rabto kugu dhaanto oo codsigaaga kuugu geysa marka adiga codsigaagii iyo kii uu adiga isaga kiisiibuu isku lamaaninaya ila shafciga lamaanin baa la yidhahda markaasuu u wada geynayaa meeshii loo geynahayo macnaha maalinkaa marka ma jirto ergana waxba tari mayso ergayayna waxba u taraynin ergo iyo shafaaca waxayna waxba u taraynin waa gaalada amaa dadka ahlul iimaankaa shafaaca way jiri doontaa laakiin idan ilahay bay ku dhici doontaa waan u tegi doonaa shuruudeeda macnaha ayib gaalada iyaga unbaa aalimiina burburi subxaana watacaala cid kaloo aalimiina ma jiro dulmi hadduu jiro gaal unbaa qaba saas wey macnaha yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo anfiquu bixiya macnaha intayna geeri idinku imaanin ood fayowdihiin xoolihiina ilahay ugu dhawaada wey subxana watacala hala sugina geerida iyo qarqarada iyo xilliga xaaladdu cuslaato hala sugina xilligaad fayowda caafimaad qabto xoolahaaga ilahay dartii ula baxa yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo anfiquu bixiya mima razaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay qaar ka mida bixiya min qabli an yatiya intuusan imaanin yawmun maalin maalinkaasoo laa baycun iibin laa baycun iib fiihi dhexdiisa usan ahan naftii la gado naftii shay la dhaafiyo oo shay inta laga bixiyo lagu furto madax furasha ma jirto walaa khullatun saaxiibnimana ayna dhexdiisa ahaanin saaxiibnimo wax laysugu tarawe walaa shafaacatun ergana ayna dhexdiisa ahaanin oon laysu ergeynin ku talageli maysid ergo waalkaafiruuna gaaladu hum iyaga ayaa aldaalimuuna kuwa daalimiinta ah daalimiintu waa un gaala rabbi subxana wa tacala saasuu leh allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laa ta'huduhu sinat walaa nawm aayadan sida axaadiista nabiga ku asaxday sal lay waslam waa acdamu aayatin fi lqur'aan qur'aanka aayad ku jirta aayadda ugu weyn wey suuradaha qur-aankana suuradda ugu weyn suurat lfaatixaan soo marnay aayadaha qur-aankana waxaa ugu weyn oo ugu fadli badan aayat lkursi oo aayadan haddaan dul joognaa waxaa axaadiis aada u fara badan ku asaxday oo nabiga ka sugan sal lay wasalam shaydaanku inuu aayadan iyo akhriskeeda ka cararo guri lagu akriyo shaydaan inuusan joogin oo ka carray haddaad habeenkii seexanaysa in la akhristo salaadaha gadaashooda in la akhristo waa xirsi xidh saas way macnaha aayat lkursi aayaddii way marka allahu alle laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye alxayu wey waa midka nool nolol aan geeri ka dambaynaynin wey alqayuumu kii taag kii taagni badan wey taagni badan iskiibuu u taaganya cidna kuma tiirsana addoommada iyo maamulkoodana waa u taagan yahay iyo masaalixdooda makhluuqaadkiisana isagaa istaajiyey alqayuumu intaasaa soo wadagelaysa laa ta'khuduhu ma qabanayso ma qabato alla subxaana wa tacaala sinatun lulmo walaa nawmun iyo hurdo toona lahu waxaa u sugnaaday alle subxaana wa tacaala maa fi samaawaati ciraryaalka waxa dhexdooda wamaa fi lardi iyo dhulalka waxa dhexdooda ah oo makhluuqaada isagaa iska leh man keewey daakan alladii kaasoo yashfacu ergaynaya cindahu alla agtii ilaa biidni idankiisa mooye waa kuma ninka ku dhiiran kara inuu ilaahay agtiisa ergeeyo isagoon loo idin oo loo fasaxin yaclamu wuxuu ogyahay alle maa bayna aydiihim addoommada waxa hortooda ka horeeya wamaa khalfahum iyo waxa gadaashooda wuu ogyahay walaa wax ka qarsoon ilahay ma jiro wey cilmigiisu waa shaamil wax walbuu koobay walaa yuxiituuna ma koobi karaan iyagu bishayin shay ma koobi karaan oo min cilmihi ilahay cilmigiisa ka mida ilaa bima shaaa wuxuu doono mooyaane iyagu cilmiga ilaahay intuu uga isagu doono uga sheego oo ka ogeysiiyo unbay cilmi ka leeyihi isagu laakiin wax ka qarsoonoo cilmiya maba jiraba wasica wuu waasac noqday kursiyuhu kursigiisu wuxuu u waasac noqday alsamaawaati samooyinka iyo waalarda dhulkaba walaa ya-uuduhu alla ma liiciyo ma cusleeyo xifduhumaa xifdintoodu samaawaadka iyo dhulalka xifdintoodu alla culays kuma aho ma cusleeyo wahuwa isagu alcaliyu waa midka sarreeyo wey alcadiimu ee weyn aayaddu iyadoo waxay acdamu aayatin fi lqur-aan ku noqotay waxay ka hadlaysaa iyadoo oo dhan ay ku saabsan tahay mawduuca diinta islaamka asaaska iyo gundhiga u ah muxuu yahay mawduucaas waa tawxiidka saas man suurat likhlaas thuluth lqur-aan maxay ku noqotay leanna iyadoo dhan waxay ku saabsan tahay ilahay bay ku saabsan tawxiid bay ka hadlaysaa tawxiidkuna waa asaaska iyo gundhiga diinta islaamka aayadan kulligeed min awaliha ilaa aakhiriha waa un tawxiid rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala marka tawxiidka qaybtiisa uluuhiyada la yidhahda lagu hormariyo waxaa la yidhi cid xaq lagu caabudo ma jiro oon alla ahayn subxaana wa tacala cibaado o dhan isagaa iska leh barye isagaa iska leh kaalmo weydiisi isagaa iska leh dhibaato looga cararo isagaa iska leh isagaa rabbi subxaana wa tacaala addoommadiisa maamulo isagaana addoommadu caabudaanoo cid kale lama caabudi karo ninkii cid kale caabudana waa khaldanya waana gardaranya waana gaaloobaya ficlan marka laa ilaaha ilaa huwa intaasi waa tawxiidka qaybtiisa uluuhiyada la yidhahdo addoommada afcaashoodi iyo aqwaashoodiiyo waxaa ka fulaya inay ilaahay keligii la aadaan baa laga doonaya taas intaas inoo sheeg iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciintaan kusoo barannay wey macnaha ayb alxayu alqayuum waa tawxiidka qaybtiisii kaleo alasmaa wasifaat ilaahay magacyihiisa iyo tilmaamihiisa qaybtaasa iyaduna ka hadlaysaa alxayu waxa weeyaan waa noolaha aan noloshiisa geeri ka dambayn doonin nolol kaamil oo dhamaystiran buu noolyahay ayib wuxuu kaxaa ka gedisan makhluuqaadka intiisa kale o dhan makhluuqaadka rabbi abuurtay subxaana wa tacaala waa nool yihiin laakiin nolol ilaahay geliya bay nool yihiin midda labaad weeyaane noloshoodu ma daa'imayso way baabi'i soo ma kullu shayin haalikun ilaa wajhahu laakiin nolosha rabbi subxaana wa tacaala waa baaqiyo weligii buu jiri alla subxana wa tacala weligiina waa soo jiri marka xayi wey alqayuumudu waxa weeye macno badan baa soo gelaya oo waxaa soo gelaya huwa alqaa'imu bidaatihi iskii midka u taagan weeyo cidna kuma tiirsana cidna uma baahna laakiin isaga waa loo wada baahan yahay susaas ma makhluuq ilahay ka maarmi kara miyaa jira oo madax banaanaan kara maya isagu laakiin cidna kuma tiirsana uma baahna jiritaankiisu cidna uma baahna waxaa kaloo soo gelaya wuxuu u taagan yahay masaalixda addoommadiisuu u taagan yahay saas wey macana mar walba wuxuu u taagan yahay danahood iyo masaalixdood inuu ka shaqeeyo macnaha saddexaad ee soo gelaya waxa weeyaan waalmuqiimu ligayrihi wax alla wixii kale ee taaganee makhluuqaadana isagaa istaajiyey sooma samaawaadka dhulalkan makhluuqaadka buuraha badaha waxa makhluuq jira oo dhan isagaa istaajiyay alla subxana wa tacala marka alqayuumu waa macno yani waa ismi ilahay asmaadiisa ka mid oo alxayu alqayuumu culimada qaar baa waxay leeyihiin ismu llahi alacdam waa magaca ilahay weynanka badan weyaan bay maa saddex meelood bay qur-aan kaga soo aroortay labada laa ta'khuduhu sinatun walaa nawmun markaa kadib baa waxaa la yidhi qayuumiyada ilaahay dhammaystirkeeda wax laga sii sheego waxaa la yidhi maadaama uu qayuum yahay oo mar walba masaalixda addoommada u taagan yahay hade markaasi lulma qaban mayso hurdana qaban mayso nin lulmooday hawlihiisi yaa usii haya ya madaxweynaha waddan ka taliya maalinta markuu seexdo saacadaha uu hurdo muxuu ka ogyahay raciyadii iyo wadankii iyo macbugoogii ayib nulma markay qabato oo nulmada nawmka iyo sinada labaa farqiga udhexeeya laa ta'khuduhu sinatun sinada waxaa la yidhaahdaa waa nulmada ma tegin dareenkaagii dareenkaagii waa joogaa laakiin culays baa ku saaran waad hamhamaansanaysaa sinaa la yidhahda haddii aada hurdadii gasho oo dareenkaagii tagana maxaa la yidhahdaa nawm baa la yidhahdaa tan dambaa marka ka culus ilahay labadaa midna kuma yimaadaan saas daraaddeed ba xadiidka nabigeena sal lay slam waxaa ka mid a inuu nabigu dhihi jiray ina allaha laa yanaamu walaa yenbagii lahu an yanaam ilaahay ma seexdo umana habboona alla inuu seexdo subxaanahu wa tacala maxaa yeelay makhluuqaadkaasoo dhan buu maamulayaa hurdaduna waa naqsi hurdadu xaggey ka timaadaa jidhkoo daalay baa hurdo u baahan sooma daal bay ka timaadaa markaa daasho ood u baahan tahay la siino baa inta badan hurdada loo baahan yahy ilahay ma daala marka maya saas way macana marka waa sifaatu naqsi oo ilaahay subxaana wa tacaala yani hurdana kuma timaado lulmana kuma timaado macana qayuumiyadiisa dhamayska tiran bay ka mid tahay samaawaadka iyo dhulalka waxaa dhexdoodoo dhan isagaa iska leh isagaa abuurtay isagayna addoommo u yihiin taana waxay kutusaysaa awooddiisay kutusaysaa yaa ergeyn karo oo isaga agtiisa isku dhiiran kara inuu ergeeyo isagoon loo fasixin waa kuma allaha samaawaadka iyo dhulalka iskale iyo inta dhexdooda joogtaba ninka intuu isa soo bixiyo oo soo dhiirado isa soo taago dhihi kara ilaahayow hebel saa ka yeel oo hebel saa ha ka yeeli oo hebel u naxariiso hebel jannage waa kuma ma ku dhiiran karaan maya allahuma inuu ilaahay u ogolaado may subxana watacala ila biidnihi xataa nebi maxamed baa ku dhiiran waaya salawatu rabbi wasalamu aleyh sosaas ma xadiidka saxiixa sida kusoo aroortay xadiidu shafaaca maalinta qiyaamada markii yani banka muddo la taagnaado oo nebiyada loo wada tago nebi maxamed baa tegi doona sal lay slam wuxuu rasuulku yidhi sal lay waslam markaasaan carshiga hoostiisa ku sujuudaya sujuud dheer ilaahay wuxuu ii furayaa maxaamid fara badan iyo ammaan badan oon isaga ku ammaanayuu ii furayaa baa muddo markaa wejiga dhulkay sujuudsanaado baa waxaa laleeyahay maxamedo wejiga dhulka kor uga qaad weydii waa lagaa yeelaya oo ergee ergada waa lagaa aqbalya soo ma jeedaan suu usoo ordaya nebigu ma dhahayo nebi allow saa iyo saa yeel oo hebel saa iyo saa ka yeel ma dhahayo abadan man da aladii yashfacu ila biidnihi wey cidna looma ergeyn karo ilahay uusan ogolaan subxana watacala markuu adiga ergeynayo ku ogolaado kan loo ergeynayana kuu ogolaado oo ruux iimaan iyo tawxiid ku dhintay uu yahay markaa unbay ergadu socon karta laakiin ruux isagoo orday iskaga soo dhiiran kara ma jiro saas weyaan ayib wuxuu ogsoon yahay intaa markii laga hadlay baa waxaa la yidhi alla cilmigiisu wax walbuu koobay wax walba wuu ogsoon yahay laakiin isaga makhluuqaadkiisu cilmigoodii iyo aqoonta waxay ka leeyihiin inuu isagu doonay nebiyadu soo uma cilmi badna cilmiga inuu isagu rabo unbuu ilahay uga sheegay intaa unbayna ogyahay nebiyada cidda ka soo hadhayna iyaguna inuu ilaahay doonay unbuu nin walba cilmiga ka siiyaa cilmiga ilaahay laakiin wax ka hoos baxsan ma jire wax walba ilahay waa koobay subxana wa tacala waa farqi soo ma ah yani waxaa la leeyahay makhluuqani hebel cilmi buu leeyay allana cilmi buu leeyay lakiin labada cilmi ma isku mid ba maya saas weeyaan yani ma koobi karaan cilmiga ilahay subxana wa tacala kadib baa aayadda waxaa lagu gebagabeeyey rabbi subxaana wa tacaala awooddiisa weynankeeda waxaad ka garan samaawaadkan iyo dhulalkan makhluuqaadka inoo muuqdo ugu waaweyn waxaa jira makhluuqaad ka sii waaweyn kursiga ilaahay ayaa ka weyn samaawaadka iyo dhulalka sida xadiidka kusoo arooray samaawaadka iyo dhulalka kursiga markii loo fiiriyo waxay ka dhigan yihiin sidii xalqa bir wareegsan oo dhul weyn oo bahgooye oo aada u ballaalan la dhex dhigay wax inteen leeg buu qaadaya birtaan yartee urursan ee wareegsan oo dhul bahgooye a la dhex dhigay inteebay yani wax way ku fadhiisanaysa soo wax yar ma ah samaawaadka iyo dhulalka kulligood marka laysku digo kursiga saasoo kale u dhigmaan kursigan laftiisuna carshiga marka isagana loo fiiriyo wuxuu ka dhigan yahay birtaa yartee wareegsan oo meel bannaan la dhex dhigay carshiga ka sii weyn saas ma yani waa wax cajiib a wey wax hataa macnaha waxa weeye suuradiisu ay maskaxdeenna geli karto ma aha makhluuqaadka allaha abuuray inteebay markaa awooddiisi iyo weynankiisu leegyahay ya ma waxa yani waxa wey aynu carabkeena ku cabiri karnaa xataa fasaaxa uma lihin aynu ku cabirno saas weya waxaa loogu dambaysiiyey makhluuqaadka samaawaadka iyo dhulalka iyo inta ku dhex nool ilaahay inuu ilaaliyo oo xifdiyo dhibkuma ah walaa yauuduhu xifduhumaa wahuwa sami- wahuwa alcaliyu alcadiim waa midka sarreeyo oo weyn alla subxaana wa tacaala inuu ilaaliyo oo xifdiyo oo maamulo oo u taagnaado dhib ilahay kuma aha subxana wa tacala innagay dhib inugu tahay masaajidkaas yarka hadda dadka biyaha loo qaybinayo wadaadadii waa ku rafaadsan yahay soo saas maa waa intan yarta ah dadka biyaha u qaybiya ha dhib iyo rafaad baa laga maraya alla subxaana wa tacaala samaawaadkan iyo dhulalkan iyo waxaa makhluuq kala socda waxaba yaraatee culays iyo dhib kuma haysa rabbi subxana wa tacala soo kaaf iyo kala dheeri marka ma waa makhluuq iyo khaaliq waaba kala tageen saas allahu alla laa ilaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye alxayu wey waa midka nool oo nolosha kaamilkaa nool alqayuumu waa midka iskii u taagan isaga kayrkiina istaajiya addoommada masaalixdoodana u taagan laa ta'khuduhu ma qabanayso alla subxaana wa tacaala sinatun nunmo walaa nawmun iyo hurdo toona lahu waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cidharka dhexdooda iyo wamaa fi lardi waxa dhulalka dhexdooda intaba isagaa alla iskale subxana wa tacala cidina kuma haysato cidi lama abuuranin lama maamusho lama laha man kee weye daakaasi alladii midkaasoo yashfacu ergaynaya cindahu ilahi agtiisa ilaa biidnihi idankiisa mooyaane alla idankii mooye yaa intay iska soo istaagto ku dhiiran kara inuu ilahay agtiisa inuu ilahay la hadlo oo arrimo kala hadlo kuma dhiiran kara wey maana saas weyaan saas daraaddeed waad garan kartaan caqiidada odhanaysa sheekh hebel ku talagal isagaa kuu shafeeciy inaysa waxba ka jira war sheekh hebelkan aad leedahay wuu kuu shafeeci berrita ma loo ogolaan doonaa ma ogtahay in loo ogolaan doono maya isaga laftiisaba inuu cadaab geli doono miyaad ogtahay haddii isaga laftiisa isku halaynaysa laguba dhagaba oo naarta salka loo dhigo bal ka war xageed u baxsa ma jirto marka igu talagal ama sheekh hebel ku talagal war jira maaha saas weyaan ayib yaclamu wuxuu og yahay maa bayna aydiihim waxa hortooda ah oo maxaa laga wadaa arrimaha adduunye ah wamaa khalfahum iyo waxa gadaashooda ah oo arrimaha aakhara ah ama kala bedeloo waxaad tidhahdaa yaclamu wuxuu og yahay maa bayna aydiihim waxa hortooda oo arrimo aakharoo kas ay ka horeeya wamaa khalfahum waxay ka yimaadeen oo arrimo adduunya ah intaba ilahay waa ogsoon yahay walaa yuxiituuna ma ay koobayaan bishayin waxba oo min cilmin cilmigiisa ka mida ma koobayaan ilaa bima shaaa wuxuu doono mooyaane intuu rabo unbuu ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa cilmiga uga muujinaya adduunka maanta cilmi aakhara ha noqdo ama cilmi adduunya ha noqdee maalinba ikhtishaafaad cusub soo lama gaadhahay ikhtishaafaad cusub marba waxaa macnaha la gaadhayaa arrimo cusub teknolojiya cusub teknolojiyadan cusub ma gaalaa samaysa ya ma yaga abuuray maya way jirtayo way ka qarsoonayde waxoogaa yar bay ka ogaadeen inta qarsoon baana badan soo ma wahaakadaa cilmiga ilahi subxaana wa tacaala wax la koobi kara maaha marba in yar buu addoommada yuu rabbi subxana wa tacala uga iftiimiya intuu uga iftiimiy bayna ka garanaya wasica wuxuu waxa wasica wasica yani waxaa kaloo lagu fasiraa yani walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi cilmiga ilaahay ku saabsan daatadiisa ku saabsan sifaatkiisa ku saabsan yani afcaashiisa ku saabsan inta uu uga sheegay mooye wax kaloo ka garan karaan ma jiro intuu isagu rabo oo uu soo gaadhsiiyey mooye in kale kama ogaan karaan wasica wuu waasac noqday kursiyuhu alla kursigiisu assamaawaati samooyinka ayuu u waasac noqday iyo walarda dhulkaba wuu qaaday walaa ya-uuduhu ma liiciyo yani shaygu markuu intuu cuslaado inta badan waxaa loo isticmaalaa geela farkiis shaygu intuu cuslaado dhinac u liico baa la yidhahdaa laakiin waxaa hadda laga wadaa un ma cusleeyo walaa ya-uuduhu alla ma cusleeyo xifduhumaa ilaalintooda samaawaadka iyo dhulalka in la ilaaliyo alla culays kuma aha subxana wa tacala dhibna kuma hayaan wa huwa alle alcaliyu waa midka sarreeye wey alcadiimu ee weyn wey rabbi subxaanahu wa tacala laa ikraha fi ddiin laa ikraha qasbid fi ddiini diinka dhexdiisa ma ahaanin qad tabayana waa caddaaday alrushdu hanuunkiibaa caddaaday min alghayi habowgiibuu ka caddaaday faman yakfur ciddii gaalowda bitaaquuti baatilka shaydaan ruuxii ku gaalooba oo wa yu'min rumeeya billahi ilaahay rumeeya faqad istamsaka wuu qabsaday bilcurwati wuxuu qabsaday dhegtii ama mareegtii alwusqaa ee kalsoonida badnayd la infisaama gu'itaanna lahaa iyada uma sugnaanin wallahu allana samiicun midkii midkii maqal badan weeye caliimun oo addoommadiisa xaalkooda og wey rabbi subxana wa tacala aqwaashoodana waa maqlaya axwaashoodana rabbi waa ogsoon yahay subxana wa tacala aayadan ayaa culimada qaar ka mida waxay leeyihin way nasakhanta diinka layskuma qasbo caqiidadana layskuma qasbo ee ruuxa khiyaarkiisaa loo daynaya waxaa nasakhay bay leeyihiin aayadaha odhanaya gaalada la dagaalama ilaa ay islaamaan ama jizye bixiyaan laakiin waa laga fiicanya macnahaas waxaa fiican in la yidhaahdo aayaddu sidaa ay sheegtay weeye sideedaba mabda'a caqiidada layskuma qasbo mabda caqiidada qasab ma jiro ruuxu hadduu yidhaahdo war anugu kristan baan iska ahaanayaa kiniisadaydaanaan gelayaa ilaa wa ilaaba qasab islaam ku noqon la dhihi maayo hadduu yidhaahdo yahuudigaygaasaan iska ahaanayaayo meelaha cibaadadaydaasaan iska wadwadanaya qasab iimaan kusoo galla dhihi maayo laa ikraha fi ddiin laakiin maxaa la samayn xaqii baa la caddayn xaqa haddii la caddeeyana dadka khiyaarkoodaan loo daynaya faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur markaas saas weeyaan ayib hadday sidaas tahay mabda'an jihaadka muxuu islaamku u qabaa way kala tahay mabda'a jihaadka iyo la dagaalanka islaamku wuxuu u qabaa quwadaha iyo awoodda baatilka ee xaqa hor taagan in horta meesha laga saaro ilan dawladahan iyo nidaamyadan jiraayay inta badan waxay u khidmaynayaan inay yani ay addoommada iyo waxyigii ilaahay soo dejiyay xaqa kale dhex istaagaan oy isu diidaan awoodooda militarigooda yani waxa weyaan warbaahintooda siyaasadooda dhaqaalahooda inay u isticmaalaan marka waa in horta awooddaa meesha laga saaro markii awooddaa meesha laga saaro dadkii ay khiyaar u helaan ay diintii ku dhagaystaan si cad xaqiina ay ku maqlaan markaa kadib ruux walba khiyaarkiisu leey saas weyaan laa ikraha fi diin lama qasbi karo ruuxa qasabna mama jiraba ma iimaan baa laysku qasbi karaa ilan iimaanku waa doonitaan qalbiga ka yimaada iimaan qasab kuma dhici karayo munaafaqayn way dhici kartaayo ruuxu inuu iska munaafaqeeyo waxoogaa islaamnimo muujisto isagoo gaal ah taasina maaha iimaan ma aha iimaanka marka layskuma qasbo diinkana layskuma qasbo ee ruux walba khiyaarkiisaa loo daynaya xaqii waa caddaaday oo hanuunkii waa caddaaday baadidii waa ka caddaaday mar haddii xaqiyo baadilkii kala caddaadeen ninkii ku gaalooba daaquudka daaquudku waa shaydaanka wax walba oo la caabudo ama la raacsan yahay ama la adeeco oo aan alla ahayn xaqdarro lagu adeeco ayaa la yidhahda daaquud shaydaan baa ugu weyn waxaa soo gelaysa madaxda xaqdarro lagu raacsan yahy odayaasha baadilka lagu taageersan yahy asnaamta la caabudayo qabriyadan ilaahay khayrkii la tuugahayo waxaasoo dhan daaquud bay soo gelayaan faman yakfur bitaaquuti daaquudka ruuxii ku gaalooba oo wayu'min billahi alla rumeeya faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa wuxuu qabsaday mareeg curwada waxaa la yidhahdaa mareegta ama sidada ayaa la yidhahdaa shayga macnaha sidada in la qabsado sidadii ugu adayg badnayd ee aan marnaba go-aynin buu qabsaday buu rabbilahi subxana watacala maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa wuxuu ku sugnaaday islaamnimadii saxda ahayd ilaa ilaahay tiisu kaga timaadana jidkaasuu ku sugnaanayaa ilaa naxariista ilahay u gaadho subxana wa tacala u gu'i mayso kana leexan maayo kana tegi maayo waa laba shardi alkufru bitaaquut wliimaanu billahi tabaaraka wa tacala labadaa shardi ruuxii laga helo jidkii islaamnimada ayuu qabsaday ayib xadiid baa jira cabdullahi ibnu salaam laga wariyey wuxuu yihi waan riyooday waxaan ku riyooday buu yihi anoo jooga beer meel bannaan oo barwaaqo ah meesha dhexdeeda waxaa ka taagan tiir bir ah tiirka birta ah salkana dhulku ku hayaa fiidiisuna samada jirta meesha fiidiisa ugu koraysa ah baa waxaa kasoo laalaada buu yidhi yani waxa wey mareeg ama siddo nin baa ii yimido markaasuu yidhi bu uhi fuol markaasaa idhi war ma fuuli karo war waan ku caawinaynaayo fuol dawaduu i qabtay wuu badhi gantaalay sidii baan ku fuulay baash mareegtii baan qabsaday buui anigoo haysto gacanta ay iigu jirto baan indhaha kala qaaday hurdadii kasoo toosay nebigaan u sheegay buui sal ly slam markaasaa nebigu wuxuu yidhi beerta meesha bannaan ee barwaaqadii waa islaamnimadii tiirka ka dhex taaganna waa tiirkii islaamnimada sidadan taata aad qabsatay iyo yani waxa dhegtan aad ku dhegtayna waa alcurwat lwuhqa alati la nfisaama laha markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam anta cala lislaami xataa tamuuta buu nabig yuri sl lay slam islaamnimadaad ku dul sugnaani ilaa aad ka dhimato saas way macnaha marka labadaa arrimood ruuxii laga helo ilaahay sugnaansho uu diinta ku sugnaado ilaa janno uu ka galo buu ilahay waafajinaya subxana wa tacala laa ikraha qasab qasbid fi diini diinka dhexdiisa ma ahaanin qad tabayana wuu cadaaday alrushdu hanuunkii waa cadaaday min alghayi habowgii iyo baadidiibuu ka cadaaday faman yakfur ciddii gaalowda bitaaquuti shaydaan iyo inta raacsan ciddii ku gaalowday mabaadi'diisa oo wayu'min rumaysa billahi alla rumaysa faqad istamsaka wuu qabsaday ruuxaasi bilcurwati dhegtii ayuu qabsaday ama mareegtii alwusqa ee kalsoonida badnayd ee lagu kalsoonaa way macnaha la nfisaama gu'itaana laha iyada uusan u sugnaanin yani waxa wey infisaamka iyo infisaalka farqi infisaamka waxaa la yidhahdaa xadhigga labadiisa luudood mid kamida markay go-do marka ma go-ayso oo kuu gu'i mayso la nfisaama laha wallahu allana samiicun midkii maqlo weeye xaal addoommada hadalkooda caliimun xaalkoodana midkii ka warhayo wey rabbi subxana wa tacala allahu waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min aulumaati ila nuur shuruuddii iimaanka ay aayaddu taabatayo shuruudda iimaanka waxaa ka mid a alkufru bitaaquut mabaadida baailka hadduusan ruuxu ku kufriyin iimaankiisu sax maaha shardi wey allahu alle waliyu ladiina kuwii weligooda wey aamanuu rumeeyey yukhrijuhum buu bixinayaa kuwa iyaga min adulumaati mugdiyada ayuu ka saarayaa ila nuuri nuurka u bixinaya wladiina kuwa kafaruu gaaloobay wliyaauhum wliyadoodu adtaaquutu waa shaydaan yukhrijuunahum way ka saarayaan dawaaqiidaas ayaa yukhrijuuna bixinaya hum kuwii raacsanaabay bixinayaan min annuuri iftiinkay ka bixinayaan ila adulumaati mugdiyada xaggooday u bixinayaan ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeeda weeye hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaanaya wey mu'miniintu ilahay bay ku xidhan yihin ilahay bayna xigaan ilaahay baana hiiliyahoodoo la jira wuxuu ka bixinayaa mugdiyada iftiinkuna u bixinaya mugdiyada uu ka bixinaya maxay tahay wuxuu ka bixinayaa gaalnimadu waa mugdi shakiguna waa mugdi munaafiqnimaduna waa mugdi jahliguna waa mugdi iimaankiiyo cilmiguna waa nuur intaasoo dhan mugdiyadaasuu ilahay ka saaraya nuurka oo iimaanka iyo cilmiga sharciga buu ilahay u bixinaya subxana wa tacala maadaama uu weligooday ayib kuwa gaaladaa iyaga yaa weli u ah yaa xigto u ah yay isxigaan oo u hiiliyaan oo ayaga macnaha arrimahooda tawaliya oo maamula ayaga kuwaa weligooda awliyadoodu waa daaquudka waa shayaadiinta wax walba oo la caabudo ama la raacsan yahay ama la adeeco oo aan alla ahayn xaqdarro lagu adeeco ayaa la yidhahda daaquud shaydaan baa ugu weyn waxaa soo gelaysa madaxda xaqdarro lagu raacsan yahay odayaasha baadilka lagu taag faqad istamsaka bilcurwati lwusqa wuxuu qabsaday mareeg curwada waxaa la yidhahdaa mareegta ama sidada ayaa la yidhahdaa shayga macnaha sidada la qabsado sidadii ugu adayg badnayd ee aan marnaba go-aynin buu qabsaday buu rabbilahi subxana wa tacala maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa wuxuu ku sugnaaday islaamnimadii saxda ahayd ilaa ilaahay tiisu kaga timaadana jidkaasuu ku sugnaanayaa ilaa naxariista ilahay u gaadho subxana wa tacala u gu'i mayso kana leexan maayo kana tegi maayo waa laba shardi alkufru bitaaquut waliimaanu billahi tabaaraka wa tacala labadaa shardi ruuxii laga helo jidkii islaamnimada ayuu qabsaday ayib xadiis baa jira cabdullahi ibnu salaam laga wariyey wuxuu yihi waan riyooday waxaan ku riyooday buu yidhi anoo jooga beer meel banaan oo barwaaqa ah meesha dhexdeeda waxaa ka taagan tiir bir ah tiirka birta ah salkana dhulku ku haya fiidiisuna samada jirta meesha fiidiisa ugu koraysa ah baa waxaa kasoo laalaada buu yidhi yani waxa wey mareeg ama sido nin baa iyimido markaasuu yidhi bu i fuol markaasaa idhi war ma fuuli karo war waan ku caawinaynayo fuol dabadu i qabtay ui badi gantaalay sidii baan ku fuulay baash mareegtii baan qabsaday anigoo haysto gacanta ay igu jirto baan indhaha kala qaaday hurdadii kasoo toosay nabigaan u sheegay bui sal lay slam markaasaa nabigu wuxuu yidhi beerta meesha banaan ee barwaaqadii waa islaamnimadii tiirka ka dhex taaganna waa tiirkii islaamnimada sidadan taasa aad qabsatay iyo yani waxa dhegtan aad ku dhegtayna waa alcurwat lwusqa allatii la infisaama laha markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam anta cala lislaami xataa tamunta buu nabi uri sal lay slam islaamnimadaad ku dul sugnaani ilaa aad ka dhimato saas way maanaa marka labadaa arrimood ruuxii laga helo ilaahay sugnaansho uu diinta ku sugnaado ilaa janno uu ka galo buu ilahay waafajinaya subxana wa tacala laa ikraha qasab qasbid fi diini diinka dhexdiisa ma ahaanin qad tabayana wuu caddaaday alrushdu hanuunkii waa caddaaday min algayi habowgii iyo baadidiibuu ka caddaaday faman yakfur ciddii gaalowda bitaaquuti shaydaan iyo inta raacsan ciddii ku gaalowday mabaadi'diisa oo wayu'min rumaysa billahi alla rumaysa faqad istamsaka wuu qabsaday ruuxaasi bilcurwati dhegtii ayuu qabsaday ama mareegtii alwusqa ee kalsoonida badnayd ee lagu kalsoonaa way macnaha la infisaama gu-itaana laha iyada uusan u sugnaanin yacni waxa weye infisaamka iyo infisaalka farka infisaamka waxaa la yidhahdaa xadhigga labadiisa luudood mid ka mida markay go-do marka ma go-ayso oo kuu gu'i mayso la infisaama laha wallahu allana samiicun midkii maqlo weeye xaal addoommada hadalkooda caliimun xaalkoodana midkii ka warhayo wey rabbi subxaana wa tacala allah waliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min aulumaati ila nuur shuruudii iimaanka ay aayaddu taabatayo shuruudda iimaanka waxaa ka mid a alkufru bitaaquut mabaadida baatilka hadduusan ruuxu ku kufriyin iimaankiisu sax maha shardi wey allahu alle waliyu ladiina kuwii weligooda wey aamanuu rumeeyey yukhrijuhum buu bixinayaa kuwa iyaga min aulumaati mugdiyada ayuu ka saaraya ila nuuri nuurku u bixinaya waladiina kuwa kafaruu gaaloobay wliyaauhum awliyadoodu aldaaquutu waa shaydaan yukhrijuunahum way ka saarayaan dawaaqida ayaa yukhrijuuna bixinaya hum kuwii raacsanaabay bixinayaan min alnuuri iftiinkay ka bixinayaan ila adulumaati mugdiyada xaggooday u bixinayaan ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeeda weeye hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaanaya wey mu'miniintu ilaahay bay ku xidhan yihin ilaahay bayna xigaan ilaahay baana hiiliyahoodoo la jira wuxuu ka bixinayaa mugdiyada iftiinkuna u bixinaya mugdiyada uu ka bixinaya maxay wuxuu ka bixinayaa gaalnimadu waa mugdi shakiguna waa mugdi munaafaqnimaduna waa mugdi jahliguna waa mugdi iimaankiiyo cilmiguna waa nuur intaasoo dhan mugdiyadaasu ilahay ka saaraya nuurka oo iimaanka iyo cilmiga sharciga buu ilahay u bixinaya subxana wa tacala maadaama uu weligooday ayib kuwa gaaladaa iyaga yaa weli u ah yaa xigto u ah yay isxigaan oo u hiiliyaan oo ayaga macnaha arrimahooda tawaliyaan oo maamulaan ayaga kuwa weligoodu awliyadoodu waa daaquudka waa shayaadiinta waxay ka bixinayaan nuurkay ka saarayaanoo gaalnimaday u bixinayaan nuurkay ka saarayaan muxuu yahay isaguna waa iimaanka islaamnimada khayrka jidkii adduuniya aakhiraba ay maslaxo ku gaari lahaayeen ee ilaahay soo dejiyey bay ka bixinayaan ifti waxay u saarayaan mugdigay u saarayaan oo gaalnimo iyo munaafiqnimo iyo akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo iyo mabaadi' xumo iyo caqiida xumo iyo bidax iyo halkaasay u saarayaan mugdiyadaasay u bixinayaan nuurkii ilaahayna way ka saarayaan naarta dadka gelina waa kuwa iftiinka ilaahay laga saaray wayna ku waarayaan buu rabbi yihi subxana wa tacala allahu alla waliyu ladiina kuwii weligooda wey aamanuu rumeeyey dadka iimaan kale allaa weligooda ah allahu mawlana walaa mawlaa lakum waa kii xadiiska nabiga sal lay sl allahu mawlana walaa mawlaa lakum ilahay baa mawlaha naga idinkuna mawla malihid saas weeyaan masaalixda iyo talada mu'miniinta ilahay baa gacanta ku haya subxana wa tacala allahu alla waliyu ladiina kuwii weligooda weeye aamanuu rumeeyey yukhrijuhum wuu bixinayaa alla min adulumaati mugdiyadu ka saaraya ila anuuri iftiinkuna u saaraya u fiirsada dulumaadka waa la jamciyey nuurkana waa mufrad weligiina saas wey maxaa yeelay xaqu waa mid baatilkuna waa farabadan yahy saas wey maanaa baatilku waa farabadan yahay saas daraaddeed baa dulumaad loo yihi waatana waa dimuqraadiyo oo waa shuyuuciyo oo waa qowmiyo oo waa wadaniyo oo waa balaayo waa boqol baatil oo boqol magac kala wata oo kala gedisan laakiin xaqu isagu ma tacadida maya xaqu waa mid maalintii nebi aadam la soo saaray ilaa maanta ilaa aakhiri dunya xaqu waa uun hal mid waana islaamnimo saas man ayib waladiina kuwa kafaruu gaaloobay awliyaauhum awliyadoodu adaaquutu waa daaquutka waa shaydaankiiyo intii jidkiisa martoo la halmaasho yukhrijuunahum way bixinayaan dawaaqiidaasaa bixinaysa hum dadkii raacsanaabay bixinayaan min annuuri iftiinkiibay ka saarayaan fidradii ilaahay ku abuuray tawxiidkii jidkii saxda ah ila adulumaati mugdiyada xaggooday u saarayaan ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeeda wey hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaaraya wey alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu allahu lmulka halkan saddex qiso ayaa laysdaba dhigi doonaa saddexda qisaba waxay yani waxa weeyaan ka agdhow yihiin ama taqriibanba ka dhexeeya hal mawduuc mawduuca ka dhexeeya waxa weeye qudrada ilahay iyo awooddiisaa lagu muujinaya waxaa kaleetoo lagu muujinaya caqiide ay nimankii markuu qur-aanku soo degahayay lala hadlayay ee gaalada ahaa ay diidanaayeen laakiin innaga agteenna musallamaadka ka mid ah oo ah haddii la dhinto inaan laysa soo celinayn saasay rumaysnahay arrinkaasaa marka qur-aanku aada uga doodaa warseed u diidan tihiin in noloshan inay nololi ka dambayso dood badan iyo xujooyin iyo yaa laga galaa arrinkaana waa lagu taqriirinayaa oo tusaalooyin cadcad buu ilaahay ku bixinayaa naftu markay dhimato kadib inuu ilaahay soo noolay saas way macana alam tara miyaadan ogeyn ila aladiina kuwii miyaadan aragoo qalbigaaga aadan ku arag xaaja ila aladii kii dhe miyaadan nebiyow arag oo cilmigaagu uusan gaadhin xaaja la dooday ibraahiima ibraahim la dooday fii rabbihi fii wujuudi rabbihi rabbigii jiritaankiisana kula dooday muxuu ula doodaya oo ilahay jiritaankiisa uga doodaya an aataahu allahu inuu ilaahay siiyey daraaddeed buu u doodayaa almulka boqortooyada boqortooyadii ilaahay siiyey baa waxay ku bixisay inuuba ilaahay jiritaankiisa ka doodo id wakti ayuu dooday qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbii rabbigay alladii midka weye yuxyii nooleeya oo wayumiitu dila ma rabtaa rabbi waxaas noolaanaya ama dhimanaya isaga salkiisi wey qaala wuxuu yidhi ninkii isaga ahaa ana aniguna uxyii waan nooleeyaa wa umiitu waan dilaa aniga laftaydu waxna waan nooleya waxna waan dilaa hadduu rabbigaad saa sameeyo an laftaydu waa sameeya qaala ibraahimu wuxuu yidhi faina allaha alle yati wuu yimaad faina allaha alle ya'ti wuxuu la yimaadaa bishamsi qoraxda ayuu min almashriqi ayuu qorax ka soo bax bari buu kala yimaadaa ee fa'ti la imow bihaa qoraxdii min almaqribi galbeed ka keen kii ka faragaloobay ama buhita waa aamusay oo jawaabu waay waa la afjugay wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmka alzaalimiina ee dulmiga sameeyey ilaahay ma hanuuniyo xujada iyo daliilka ayuu seejiyaayo waa la waa yani waa laga waa la lumiyaa ilaahay subxaana wa tacaala ma hanuuniyo daalimiinta oo xaqa kuma hanuuniyo wey macana ninkani waxay leeyihin mufasiriintu waxay leeyihin ninkani wuxuu a ninkii la odhan jiray yani namruud ibnu kancaan oo ka talin jiray babil babil waa ciraaq ciraaq buu ka talin jiray nin muddo dheer boqor ahaa bay leeyihin oo a nimanka la yidhaahdo yani saddex boqor baa adduunka wada qabsaday bay dhahay xataa salafka qaar kamida laga soo gooriya laba ninna muslimiin bay ahaayeen laba ninna waxay ahayn gaalay ahayn labada nine muslimiinta ninna waa sulaymaan calayhi salaam midna waa dulqarnayn ama daawud iyo dulqarnayn radoodadhe labada nine gaaladaa mid waxay leeyihin namruus buu ahaa waa ninkan murankan iyo hadalkan nebi ibraahim la galay ka labaadna wuxuu ahaa buktinasr ninka yidha labaadna wuxuu ahaa buktinasr ninka yidhahdaan waa ninkii reer bani israa'iil baabiiyey ama waxay iskandar ilmaqdunina way dhahaan aliskandar maqduni isagana way dhahaan marka yani nin noocaas oo muddo dheer mulki haystay oo qooqay oo kibraygu ah ilahay jiritaankiisuu ka dooday marka rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu ku yidhi wuxuu leeyahay nebi maxamedow miyaadan ogaanin midkii nebi ibraahim kala dooday rabbi jiritaankiisa maxaa keenay inuu doodo inuu ilaahay jiritaankiisa ka doodo waxaa keentay mulkiga iyo boqortooyada ayuu ku kibray ilaahay siiyey wahaakada ninkii maalmo meel loo yaro dhiibaba madaxuu taagi bin aadan isagoo tacbaan ahoo meeshan jiifo oo maro uu isa saaraba aan lahayn haddii inta lasoo qabto waxoogaa maanta loo dhiiba madaxuu taagaya waxkaasuu leeyahay aaway allah la sheegahayo isagoo qaawanoo hataa hal calal aan qabin buu shalayta adduun kusoo biiray waa la koriyo heerkaasaa la gaadsi waxoogaabaa loo dhiibay markaasu wuxuu soo istaagay aawa ilahaad sheegaysaan warkaasi waa warka marka waxa wey boqortooyada iyo madaxnimada khatartay leedahay marka inuu ilaahay boqortooyo siiyey daraaddeed buu saa u leeyay doodu waxay dhacday markii uu yidhi ibraahim rabbigay wuu nooleeya oo waxbuu dilaa yacni isagaa wuxuu yidhi rabbiga aad sheegayso ee aniga aan ahayn aaway bal itusoo itaabsii markaasaa wuxuu yidhi nolol wax alla waxaa noolaanaya ama dhimanaya waa falkii ilaahi subxana wa tacala maxaa yeelay waxaan isbedelkan dhacaya laabudda cid keentay unbaa jirta soo saas ma iskama imaan karaan iyaguna isma keeni karaan gurigan hadda dhisan masaajidkan dhisan cid unbaa dhisan isaguna isma dhisi karo iskamana dhismi karo cid dhista unbaa jirta soo ma saas weeyaan saas daraaddeed noloshan aad arkayso iyo dhimashadan aad arkayso waa ilaahay falkiisii astaanna waxay u tahay ilahay jiritaankiisa wuxuu yidhi hadday taas tahay aniga laftaydu waxaan sheeganayaa inaan waxna nooleeyo waxna dilo sheega buu waay ayib culamada qaar waxay leeyihiin laba nin oo mid walba dil mutay ayuu intuu soo qabtay buu midna dhegta dhiigga u daroo dilay midna sii daayay markaasuu yidhi waka kana anaa dilay kana anaa anaa nooleeyey ibnu kaiir laakiin wuxuu leeyahay waxaa ka fiican in la yidhaahdo wuxuu sheeganayaa waxaa noolaanahaya iyo waxaa dhimanahaya oo dhan anaaba ka dambeeyu yidhi saasaana ka fiican inuu taa sheeganayo tii iyadahayd marka waa jahwareerin dadka maqlayuu doonayaa inuu jah wareeriyo mooye wuu is-og yahay tabartiisa inuusan waxna dilin waxna noolayn waa ogy tan uu sameeyey hadduu sameeyeyna waa uun talbiis dadka uun macnaha inuu indhasaraxaadiyo unbuula jeeda nebi ibraahim calayhi salaam xujo uu meella ka mari waayo buu keenay wuxuu ku yidhi ilaahay qoraxda wuxuu ka keenaa bari halkaasay ka soo baxdaa ee adiga waxaan kaa rabnaa qoraxda inaad ka soo saarto galbeed haddaad rabbi tahay saad sheeganayso fabuhita aladii kafara ma war baa yaalla markaas khalaas waa aamusay waana wareeray wataa qoraxdii meeshaan bay ka soo baxaysa ilaahay baana halkaa ka soo saara ee aduu halkaa ka soo saara dadkii oo dhan baa wada daawanaya waa caajisay marka hadduu caajiso qaban waaye war awoodda ku tasarufaysa qoraxda baa diridda iyo noloshana ku tasarufaysa waana middaa rabbiga aan sheegayo kownka iskale adigu namrudo maxaad fabuhita aladii kafara wakama sidaas weeyaan allahna subxaana wa tacaala daalimiinta ma hanuuniyo marka ilaahay jiritaankiisa oo laga doodaayo mas'alo naadiroo si naadira u dhacday saas weyaan ilaahay ma jira oo laisweydiiyo addoommada inta badan waxay ku khaldamaan oo taariikhda markii dib loo raaco khaladkoodu wuxuu ka yimaadaa xagga wixii ilaahay uu yidhi aniga ii gooni yeela bay cid kale la aadaan shirkiga xagga uluhiyada ah laakiin ilaahay jiritaankiisa in laga doodaayo waa naadir saas way macana kuwa ka doodahayana way og yihiin ilaahay jiritaankiise laakiin waxa weeyaan waa uun madax adayg iyo macangegnimo wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulma waculuwa fircoon yani waa diideen laakiin yaqiin ahaan bay uhubaan bu rabbi subxana watacala jiritaanka ilahi waa ogyahay laakiin waa isdiidsiinaya way maana shiiciyada maanta lamid nimanka la yidhaahdo yani aan la dhihi jiray anticosadka anticosadka shiiciyada laa ilaaha walxayaatu maadda shicaarkooda warkaa wax ilaah la yidhahda ma jiro noloshuna waa uun maaddo rag fara badan oo soomaalida madaxdeedan ahaan jiray ilaa iyo haddana u hanqaltaagaya inay madax u noqdaan baa mabda'a soo qaatay asaga jiritaankiisa iyo ilaahay jiritaankiisa waxaa la hubaa ilahay jiritaankiisa afi illaahi shakun ma ilahay baa shaki ku jiraa jiritaankiisa abadan haddii ilaahay aad ka shakido adigaa iska shakid adiga yaa ku abuuray yaa ku keenay ma adaa is abuuray miyaad iska abuurantay ma cid baa ku abuurtay ilaan saddexda mid ka mida wey haddaad tidhahdo anaa is abuuray wax dhici kara maaha haddaad tidhahdo waa iska abuurmayna wax dhici kara maaha waa inaad tidhahdo un cid baa i abuurtay yaa ku abuuray wey marka allah baa ku abuuray soo si fudud maaha saas weeyaan waa min albadiihiyaat wax u baahanba maa macnaha waxa wey jidheer in loo maro alam tara miyaadan miyaadan ogaani nebio ila aladii kii xaaja dooday ibraahima ibraahim la dooday fii rabbihi rabbigii jiritaankiisa kula dooday an aataahu llahu inuu ilaahay siiyey daraaddeed buu u dooday almulka boqortooyada madaxnimo iyo boqortooye in la siiyey baa ku bixisay dooda iyo muranka id wakti ayuu la dooday qaala wuu yihi ibraahimu ibraahim rabbii rabbigay alladii midka way yuxyii nooleeya oo wayumiitu dilah qaala wuxuu yihi ana aniguna uxyi waa nooleeya wa umiitu waa dilaa qaala ibraahimu ibraahim wuxuu yihi faina allaha alla ya'ti wuu la yimaadaa bishamsi qoraxdiibuu min almashriqi min almashriqi qorax ka soo bax buu kala yimaadaa bariga xaggeedu ka keena ee fa'ti la imow biha iyada min almaqribi xagga galbeedkiyo dhinacay u dhacdo ka keen oo ka soo saar fabuhita wuu wareeray ama wuu aamusay waa majhuul ahaan bay u taallaa laakiin musamaa laga macneeya saas way macnaha fabuhita wuu wareeray ama wuu aamusay oo jawaabbuu celin waayey alladii midkii kafara gaaloobay gaalkii jawaabu waa waayey wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmkii aldaalimiina ee daalimiinta ilahay ma hanuuniyo subxana wa tacala yacni xujana kuma hanuuniyo khayrna kuma hanuuniyo maadaama gaalnimadaba iyagu doorteen aw kaladii mara calaa qaryatin wahiya qaawiya waata qisadii labaad aw amase yani tii hore waxaa la yidhi ninkaasoo kale weligaa maaragtay hal ra'ayta kaladii xaaja fii ibraahim kaasoo kale qisadiisa hadda lasoo sheegay weligaa ma aragtay aw kaladii aw ra'ayta ma aragtay kaladii kii oo kale weligaa ma aragtay marra soo maray calaa qaryatin magaalo soo maray walxaal hiya magaaladu khaawiyatun ay tahay mid dhacday calaa curuushihaa saanqaafiyadeeda dushooday ku dhacday saanqaafiyaalka dushoodii bay magaaladii ku dhacday qaala markaasaa wuxuu yidhi ninkii magaalada soo maray annaa sidee buu yuxyi u noolaynayaa haadihi midani allahu alle see buu u noolaynayaa bacda mawtihaa dhimashadeedii kadib magaalo dadkeediina le'deen ayaduna isku duntay oo saanqaadkii intuu dhulka ku dhacay dhistii kalena dusha kaga duntay ayuu soo maray markaasuu yidhi waa cajiibe tan iyo dadkeeda see ilahay usoo noolayn doonaa xoogaa marka waxa uu yani fogaysanayaa markay sidan noqotay kadib see bay usoo noqon kartaa awooddaas iyo cilmigaas iyo qudradaas shakigaasaa gala fa amaatahu llah markhaati cad baa la siinaya marka masaladu inaysan ilahay agtiisa ayna adkaynba fa amaatahu allahu ilaahay baa dilay mi'ata caamin boqol sano ayaa la dilay boqol sano a boqol sano fa amaatahu llahu ilaahay baa dilay mi'ata caamin boqol sano uma markaa kadibna bacatahu wuu soo bixiyey boqol sano markuu mayd ahaa baa markaa kadib lasoo noolay oo lasoo bixiyey qaala markaasaa wuxuu rabbi ku yidhi subxaana wa tacaala malaa'ig baa loo diray kam intee baad labista nagaatay imisaad joogtay qaala wuxuu yidhi labistu waa nagaaday yawman maalin baa nagaa ow amase bacda yawmin ama maalin qaarkeed macnaheedu waxa weeye subaxdii amin subaxnimo ah baa nafta laga qaaday galabnimo iyo aadan naftii baa lagu soo celiyey markaasu wuxuu is yidhi wallahi qoraxdan galabta joogtay waa tii subaxnimadeeda aada joogtay boqol sanaana ka soo wareegtay ya maalin baan joogay oo nagaa ama maalin barhkeed qaala wuxuu yihi rabbi subxaana wa tacaala bal iskaba dhaafe labista waad nagaatay mi'ata caamin boqol sano ayaad nagayd ood macnaha waxa weeyaan aada maydahay wy macnaha ee fandur waxaad fiirisaa bal ilaa dacaamika balquudkaagii fiiri wa sharaabika iyo cabitaankaagii lam yatasanah xaal uusan isdoorinin oo isbedelin isagoon doorsoomin caanihiina isma bedelin iyo cabitaankii cuntadiina ma urin oo ma fiicin isma bedelin boqol sanaana kasoo wareegtay wandur bal fiiri baa la yidhi ilaa ximaarika bal dabeerkaagiina fiiri bal dabeerkaad wadatayna fiiri isaga oo may dhintay oo lafihiisii baaba-een saan usoo nuulanayna fiiri noloshii baa la tusaya iyadoo la gelinaya shay shay laysu saarsaarahay markaasaa nafta la gelinaya wax dhowru fiirsanaya walinajcalaka maxaan saa u yeelay litactabira inaad cibrad qaadato daraaddeed iyo walinajcalaka inaan kaa yeelno adiga aayatan calaamad linnaasi dadka inaan kaaga dhigo dadka inaad calaamad u noqoto iyo astaan ku tusaysa ilahay qudradiisa waan saa u yeelay wandur bal waxaad fiirisaa ila alcidaami bal lafaha fiiri kayfa sida nunshizuhaa aan u kor yeelayno aan u hinqinayno a hingin ama hinqin yani shayga marka kor loo qaado baa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan yani nunshizuha saasa la dhaha macnaha waxaa laga wadaa laftiibaa inta lasoo qaado lasoo kor yeelo baa meeshii ay jidhka kaga taallay baa lagu rakibaya intaan lagu rakibin soo kor in loo soo qaado uma baahan saas way macnaha wandur bal fiiri ila alcidaami lafaha fiiri kayfa sida nunshizuhaa aan u hinginayno ama aan kor ugu qaadayno meeshoodii annagoo gelinayno way macnaha uma markaa kadibna naksuuha sida aan u huwinayno laxman hilibka aan u huwinayno falamaa goortii tabayana ay caddaato lahu isaga markay u caddaatay qaala wuxuu yidhi aclamu waxaan ogahay ana allaha alle calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun inuu awoodo waa isliiye marka matalaa taalla war ma yahan ilaa wixii oo cad baa indhihiisa lagu tusay ninkaasi waxay leeyihin culimmadu intooda badan wuxuu ahaa cusayr bay leeyihin nimankii yuhuuddu ay dhihi jireen cusayr bnullah nin saalixuu ahaa reer bani israiil qaar ka mida nebigu ahaa bay dhahan aduu nin saalixa iska dha cusayrkaasuu ah magaaladaasuu soo maray magaalada waxay u badan yahin sidoo kale inay tahay baytulmaqdis markii uu burburiyey buktinasr ninkii la odhan jiray boqorkii gaalka ah markuu burburiyey bani israa'iil laayey magaaladii oo burbursan oo duntay buu soo maray dadkeediina eber laga dhigay wax qaxay iyo wuxuu laayay u ka dhigay magaaladii markuu soo maray buu marka wuxuu yidhi tan see ilaahay usoo noolayn doonaa laana dadkeedii waa abaadeen wax jooga male ayadii baa isku duntay saanqaafyadeedii bay ku dul dhacday maxaa laga wadaa way ku dul dhacday gurigu markuu dumayo horta saanqaafkaa soo dhaca soo ma saanqaafku markuu dhulka ku dhaco kadib bay dhistii iyo derbiyaduna kusoo duldhacaan khaawiyatan calaa curuushiha wasas way isku duntay iyadoo dhan see buu ilahay u noolayn doonaa rabbi subxaana wa tacaala isagoo tusaya boqol sano ayaa la dilay boqol sano markuu mootanaa kadibna waa la soo nooleeyey markii la soo nooleeyey baa waxaa lagu yihi imise sano aad dhiman aada nolol la-aan ahaydo aada mayd ahayd wuxuu yidhi waxaa nagaaday oon maydnimada ku nagaaday maalin ama maalin qaarki waa saas waa saas yani suuratlkahfi qisada asxaabulkahfi markaan ugu tegi doono saddex boqol iyo sagaal sano soomayna yani waxa god ku jira haddana maca dalika yawman aw bacda yawm bay iyaga laftoodu leeyihi noloshan sadaata mar haddii waxoogaa maydnimo aada gasho waktiba ma ahaba wuxuu wuxuu u socdaaba si macnaha waxa way deg deg u socda leanna maba dareensanid saas way macnaha marka marka kadib rabbi subxaanau wa tacaala wuxuu ku yidhi bal waxaad fiirisaa cuntadaadii iyo cabitaankaagii isma bedelin boqol sano ayaad may lahayd boqolkaas sano cuntadaadii iyo cabitaankaagii isma bedelin dameerkaagiina waa dhintay bal dameerkaagii fiiri cajaa'ibtu waxa weeye qudrada ilaahay dameerka muddo dheer buu noolaadaa soo ma cuntada iyo cabitaankuna muddo dheer ma sii joogaan cuntadii iyo cabitaankii muddo dheer aan joogi karin boqol sano ayay joogeen ismana bedelin soo ma ma suyicin yani waxa weye ma urin waa siday ahaayeen dameerkii lagu yaqaanay muddo dheer inuu noolaadana waa bakti waa ka lafihiisi waa ku qudrad rabbaaniya sooma awood rabbi baa meesha ka socoto oo sunankii la yaqaanay ee caadiga ahaa meesha kama jiraan saas way macana wixii baa marka la tusaya markaasaa waxaa la tusa sida loo nooleeyey laftiioo lasoo qaadahayo meesheedii la saarayo hilibkiioo dusha laga saarayo naftiioo lagu afuufayo shaygiioo kacay oo noolaaday wixii oo dhan baa la tusay markii la tusay buu yidhi marka hadda ayaan ogaaday ilahay inuu wax walba kari karo saas way macana aw kaladii aw amase ra'ayta miyaad aragtay kaladii kii oo kale ma aragtay weligaa marra soo maray calaa qaryatin magaalo dusheed soo maray tuulo ama magaalade walxaal hiya magaaladaasu khaawiyatun ay tahay mid dhacday calaa curuushihaa saanqaafyaalkeeda dusheeda ku dhacday qaala markaasaa wuxuu yihi annaa sideeba yuxyi uu noolaynayaa haadihi middan allahu alle seebuu u noolaynayaa bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib dadkeedii baa dhintay ayaduna waa duntay fa amaatahu allahu ilaahay baa dilay isagii mi'ata caamin boqol sano uma kadibna bacatahu wuu soo bixiyo wuu soo nooleeyey qaala markaasaa wuxuu yidhi kam imise ayaad labidta nagaatay ood geerida iyo nafla-aanta ku nagaatay qaala wuxuu yihi labidtu waa nagaaday yawman maalin ow amase bacda yawmin ama maalin qaarkii baa nagaatay yani waxay ku imaan kartaa un markii uu dhimanayena inay subax ahayd marka la soo nooleeyena inay galab ahayd oo uu is yidhi weliba wallahi waa maalintii aad subaxdeeda joogtay unbaad galabteedii joogtaa qaala markaasaa wuxuu yihi bal qaala rabbi wuxuu yihi bal iska dhaaf inaad yani maalin ama maalin qaarkii nagaatay wax jira ma ahee labista waad nagaatay mi'ata caamin boqol sano fandur fiiri baa layidhi ilaa dacaamika cuntadaadi fiiri quudkaad wadatay fiiri wa sharaabika iyo cabitaankaagii lam yatasanah xaal uusan isbedelin a uusan doorsoominoo yani waxa wey uusan wax isbedela ku imaan wandur fiiri ilaa ximaarika baldabeerkaagii fiiri culimada qaar waxay leeyihiin isaga jidhkiisii intiisa kale intaan la abuurin baa indhaha keliya laga abuuray indhaha keliya waxaan la leeyahay ee laysla saarsaarayo lafaha lasoo qaadayo ee hilibka dusha laga saaray waaba isagiiba wuuna fiirinaya haddana say ku imaan macnaha indhihii keliya la soo nooleeyey indhihiisibaa fiirinaya jidhka intiisii kalena markaasaa laysla saarsaaraya oo la abuurhaya soo ma dhici karto ilahay qudradiisa casiis kumaha ilahi subxana wa tacala saas way macnaha ayib wandur fiiri baa layidhi ilaa ximaarika baldabeerkaagii fiiri yacni walinajcalaka inaanu kaa yeelno aayatan aayad oo linnaasi dadka u sugnaatay inaanu astaan dadka kaaga dhigniyo calaamad iyo ilaahay qudradiisa kutusaysa baan saa u yeelay wey wandur waxaad fiirisaa ilaa ilalcidaami ballafihi fiiri kayfa sida nunshisuha aan u kor yeelayno meesheedii aan ugu celinayno uma markaa kadibna naksuuha aan u huwinayno laxman hilib aan u huwinayno aan dusha uga saarayno falamaa goortii tabayana uu caddaaday lahu isaga markuu u caddaaday yani ana allaha alle calaa kulli shayin wax walba qadiirun inuu awoodo taasi markay u caddaatay buu qaala wuxuu yihi aclamu waan ogahay saasoo dhihi karta ama tii horeen markii hore marnaba haddaad doonto ku socdo waid qaala ibraahimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmawta qaala awalam tu'min aayaddaasina si cad waxay u tibaacday marka la dhinto kadib in laysa soo noolayn doono maxaa yeelay adduunkayba ka dhacday soo ma hadday adduunka ka dhacday aakhirana way dhici wadkur waxaan xustaabaa linabi id waqti qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim markuu yidhi rabbi rabbigayow arinii itus kayfa sida tuxyi aada u noolayso almawtaa kuwa dhintay ilaahu bal itusaad kuwa dhintay usoo noolayso qaala rabbi markaasa wuxuu yidhi awalam tu'min miyaadan rumaynin ibraahimow ibraahimow inaan wax noolayn karo miyaadan rumaynin maxay tahay itus qaala wuxuu yihi balaa rabbiyow inaanan rumaynin iskaba dhaafay rumey inaad awoodi karto ood wax yani noolayso waa rumaysna walaakin sa'altuka waan se ku weydiistay maxaan ku weydiistay liyatma'ina inuu xasilo daraaddeed qalbii qalbigaygu inuu xasilo cilmulyaqiin inaan gaadhaan doonaya wy qaala markaasaa rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala fakud waxaad qaadataa waxaad qaadaa arbacatan afar oo min atayri shimbiraha ka mida afar shimbiraha ka mida soo qabo fasurhunna markaa kadibna googo surhunna gogo ilayka xaggaaga u qabo ilaykada khudta ku tacalluj fakhud waxaad qabataa arbacatan afar oo min atayri shimbiraha ka mida ilayka xaggaaga u qabo fasurhunna markaa gogo jarjar kibir uma markaa kadibna ijcal yeel calaa kulli jabalin buur kasta dusheeda minhunna shimbiraha xaggooda xaal uu ka mid yahay juz-an gabal qayb shimbiraha ka mida intaad jarjarto buurtaa dusheeda qayb saar taana qayb saar taana qayb saar uma markaa kadibna udcuhunna shimbirihii u yeedh ya'tiinaka way kuu imaanayaan sacyan ayagoo yaacayo ordaya waaclam waxaad la ogaataa ana allaha alla casiizun inuu haalib yahay wax uu kari karin inuusan jirin xakiimun inuu falsan yahay oo shay walba meeshuu leeyahay uu dhigo rabbi subxana wa tacala qisadana waa midda saddex midda kaleo ayadana lagu muujinayo rabbi qudrada uu leeyahay iyo awoodiisa addoommadu markay dhintaan kadib in lasoo noolay marka meesha waxaa ka baxaysa oo markuu dhulku hilibka laga cuno lafihii baaliyoobaan dhacaankii jidhka ku kala tago naftii meelay aaday korba iska aaday ama hoos meelay aadayba seeda wax laysugu soo celin doonaa ma qudro ilaahay bay ku adag tahay maya nebi ibraahim calayhi salaam marka wuxuu yihi rabbi ow itus sida aada u noolayso kuwa dhintay a itus rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala oo miyaadan rumaynin inaan nooleeyo kuwa dhintay miyaadan rumaysnayn rabbiyo waa rumaysnahaye laakiin waxaan rabaa inay xasisho qalbigaygu xasilo sideedaba cilmiga ayaa darajooyin ah soo ma iimaankuna waa darajooyin shayga yacni mar waxaa la yidhaahdaa yani waa cilmi marna waa cilmu lyaqiin marna waa caynu lyaqiin marna waa xaqu lyaqiin intaa ma kala taqaanaa cilmi iyo cilmu lyaqiini waxa weeye cilmigu waa shayga markaad ogaato laakiin uusan ku jasbisnayn cilmu lyaqiinna waa shayga aada hubto shaki uusan kaaga jirto caynu lyaqiinna waa shaygii waad hubtaa ishaaduna wayba haysaaba waadaad aragtaaba saas way maanaa xaqulyaqiinna waxa weeye waabaad ku dhex jirtaaba farqigaa iimaankaa darajooyinkaale cilmiguna darajooyinkaasu leeyahy haddii shay hadda lagaaga warramo oo qiso dhacday intaasoo nin boqol ninood mid walba ku kalsoon tahay kuu sheego soo cilmi kasban mayse cilmigaa waxaa la yidhahdaa cilmina waa noqon karaa cilmulyaqiinna waa noqon karaa markii aad si dhaba u hubto ayib shaygii isaga ahaa ayaabad aragtay oo ishaadii qabatay waa adigii baaba arkayaba maxaa la yidhahdaa marka waxaa la yidhahdaa cilmu lyaqiin soo ma caynu lyaqiin caynu lyaqiin baa la dhaca ishaadii baa arkayse shaygii markaad ku dhex jirtana waxaa la yidhaahdaa xaqu lyaqiin misaalkaa ka dhowba jannadeesoo laynooga sheegay shaki miyaa inaga jira inay janno jirto jannadii hadda agteenna waxay ku tahay cilmu lyaqiin markii inta adduunka laga tago aakhare la tago jannadii inoo muuqato ilaahayna geliyey oon indhaheennu arkaanna maxaa la yidhahdaa caynu lyaqiin markaynu dhex gallana maxaa la dhahaa xaqu lyaqiin haakada marka nebi ibraahim calayhi salaam ma shakisna shakina ma gelin maxaa yele nabigeena wuxu yuri sal ly waslam naxnu axaqu bishaki min ibraahiima buu nabi uri sal lay slam annagaa nebi ibraahim ka mudan inaan shakino nebiga ibraahim ma shakiyin salawatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin wuxuu rabaa inuu gaadho yaqiintaas sare oo uu macnaha shaygii indhihiisa ku arko xadiidka sida kusoo aroortay laysa alkhabaru kalmucaayana waa xadiid saxiix yani war laguu sheegay iyo shay aad aragtay isku mid ma aha intaa un wey saas way macanaa rabbi marka wuxuu ku yihi subxaana wa tacaala si uu macnaha arrinkaa isagaa u gaarsiiyo afar shimbirood soo qabo afarta shimbirood googo hilibkoodiiyo cadkoodiiyo googo-an buuraha saarsaar markaad saarsaartana u yeedh ayagoo yaacayay kuu imaanayaan sooma cadda marka sidii baa la tusay rabbi subxana wa tacala u tus wadkur waxaad xustaa nebigow id waqti qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim rabbi rabbigayow arinii itus kayfa sida tuxyi aada u noolayso almawta kuwa dhintay qaala markaasaa wuxuu rabbi yihi subxana wa tacala awalam tu'min miyaadan rumaynin qaala wuxuu ihi bala ibraahim wuxuu ihi bala rabbiyow inaanu rumayn iskaba dhaafay waa rumay walaakin liyatma'ina walaakin sa'altuka waanse ku weydiistay arrinkaa isagaa liyatma'ina inuu xasilo daraaddeed qalbii qalbigayga inuu xasilo oo shaygii ishaydu qabato saas daraaddeed baan u rabaa qaala markaasaa rabbi wuxu ihi subxana wa tacala fakud qaad arbacatan afar oo min atayri shimbiraha ka mid fasurhunna ilayka xaggaaga u qaadmi oo fasurhunna gogo saas waa tafsiirka ay salafka in badani marayaan surhunna ilayka xaggaaga u iil oo xaggaaga u duuna waa la dhaca surhunna ilayka xaggaaga u soo dhawee ama u soo dun iyadana waa la dhaca lakin tafsiirka hore bay mufasiriinta selku maraya fasurhunna shimbiraha iyaga agoogo uma markaa kadibna ijcal yeel calaa kulli jabalin buur walba dusheeda waxaad yeeshaa minhunna xaal ay shimbiraha xaggooda uu ka mid yahay juz-an gobol gobol shimbiraha ka mida buurta dusheeda saar uma kadibna udcuhunna shimbirihii u yeedh ya'tiinaka kuu yimaadeene way ku iman sacyan ayago xaalo ay yihiin kuwa yaacaya oo degdegaya waclam waxaad ogaataa ana allaha alla casiizun inuu haalib yahay arrinkiisa iyo xukumkiisa inuu haalib u yahay xakiimun oo falsan yahay arrinkaana ogow mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah arrinkaasi mabdi'ii bacdiga iyo soo soo saaridda iyo isnoolaynto mabaadida waaweyn ka mida aayaadkaa markii lagaga hadlay baa waxaa dib loogu noqonayaa dhaqaalihii mas'alada dhaqaalaha lagu dheeraan doonaa ilaa laga gaadho taqriiban gebagabada suurada ilaa aan ku dhowaano lilahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu ilaa aayaadka ugu dambeeya suuradda laga gaadho dhaqaala laga hadli doonaa saas way maanaa dhaqaalihii xaggee lagu bixinayaa ruuxu dhaqaalihiisi seebuu aakharo ugu faa- uga faa'idaysanayaa yaa la siinayaa yacni shuruudda sadaqada lagu aqbalayo shuruudda burinaysa yacni waxa weeyaan ribadii sidii laysaga ilaalin lahaa iyo in ribo lagu shaqaysto dhaqaalo unbaa laga hadli doonaa inta inoo laaban suuradda allahuma aayaadka dambe mooyaane ee ugu dambeya suuradda rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacala mathalu ladiina kuwii matalkooda kuwii xaalkooda yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illahi jidka ilahay ku bixinaya ilaahay dartii iyo jidkiisa kuwi kuwa xoolahooda ku bixinaya xaalkoodu ka mathali xabbatin ka mathali baadiri xabbatin xabad nin beeray oo kale u xaalkoodu yahay nin xabad beeray oo kale iyo xaalkoodu la mid yahay nin xabad beeray xaalkiisa oo kale weeyaan xaalkoodu ambatad xabadaasoo soo saartay sabca sanaabila toddoba sabuul fii kulli sumbulatin sabuul walba dhexdiisa waxaa ahaaday miatu xabbatin boqol xabo waa imisa intaas waa toddoba boqol toddoba meeloodoo min boqola waa toddoba boqol wallahu allana yudaacifu wuu labanlaabi liman yashaau ciduu doono u labanlaabi wallahu allana waasicun mid naxariistiisu ay waasac tahay weeye fadligiisu caliimun oo ogsoon addoommadiisa ka warhayay xaalkooda aayaddu waxay tilmaamaysaa wixii aada ilaahay dartii u baxsataan oo xoolihiina xalaasha ah shuruudii lagula bixi jirayna aada kula baxdaan ilaahay inuu idiin labanlaabayo subxaana wa tacaala wuxuu labanlaabayaa ilaa toddoba boqoloo toddoba boqoloo goor iyo ka badan saas way macana yacni toddoba boqol dadka qaar baa loo labanlaabi ka badan qaar baa loo labanlaabi ka yarna qaar baa loo labanlaabaya kolbana maxay ku xidhan tahay ruuxa iyo ikhlaaskiisa niyada uu kula baxay iyo xaaladda uu ku bixiyey iyo baahidiisu markaa siday tahay ee ugu baahan yahay xoolaha iyo xooluhu baxsaday meesha ay yacni dabooleen iyo baahida ay dabooleen kolba sida ay tahay saas way macana fadligu saasuu ku imaanayaa iyo sida ay u kala badan yihiin ajirka layska siinay mathalu ladiina kuwii matalkooda yunfiquuna xadiidka nabiga sal ly slam waa kii ahaa ninkii xoolo xalaala baxsada oo dayib ah ilaahay waxaan xalaalahayn maba aqbalee rabbi subxaana wa tacaala wuu u kobcinaya wuu u kordhinaya sida midkiin uu u koriyo oo u barbaariyo yacni waxa weye darmaankiisa faraska yarkaa sidaad u korisaan oo kale saasoo kale uu ilahay sadaqada idinku korinaya ilaa sadaqadii aad u yarayd ay buurta uxud la ekaa shay weyn ay noqoto macnaha saas weya aladiina mathalu aladiina kuwii xaalkooda yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illahi jidka ilaahay ku bixinayay kuwaa xaalkoodu ka mathali xabbatin ka mathali baadiri xabbatin xabad mid beeray xaalkiisoo kale wey xabadaasoo ambatad bixisay sabca sanaabila toddoba sabuul fii kulli sumbulatin sabuul walba dhexdiisa waxa ahaatay miatu xabbatin boqol xabo wallahu allana yudaacifu wuu labanlaabi liman yashaau cidduu doonu u labanlaabi intaa iyo in ka badanba wallahu alla waasicun fadligiis iyo naxariistiisu inay waasac tahay waa caliimun ogson aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya halkan waxaa laga gudagelayaa shuruudda loo baahan yahay si sadaqadaada loo aqbalo inaad ilaaliso aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illahi jidka ilahay ku bixinaya uma markaa kadibna laa yutbicuuna aan raacinaynin maa anfaquu waxay bixiyeen mannan galladaysi walaa adan iyo dhibtoona kuwa aan raacinaynin oo ka dabageynaynin sadaqada lahum waxaa usugnaaday ajruhum ajirkooda usugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa walaa khawfun wax cabsiyana calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana aynaan ahayn yaxzanuuna kuwa murka xoolahooda jidka ilahay waa inay ku bixiyaan kow waa sharti xooluhu jidkaad ku bixisay waa inuu yahay jid ilaahay raalli ka yahay shardigu shardiga labaadi waxa weeye xoolihii aad baxsatay waa inaadan ka dambaysiinin galladaysi oo galladaysigu muxuu yahay inaad dadkii aad siisay aada sheeg sheegato oo magac iyo inay macnaha waxa weeyaan aada ku sheegato oo tidhahdo war waa anigii intaa ku siiyey oo waa anigii adoo baahan ku siiyey oo waa anigii macnaha halkaa kaa qaaday oo waa anigii tan ku yeelay mar haddaad saas samaysay sadaqadaadi waa burtay waa kuu dhammaatay galladaysiga bal waxaa ku sugan xadiidka nabiga sal ly waslam saddexda maalinta qiyaamada ilaahay uusan il naxariiseed ku daynin oo uusan dhahinaynin naar iyo cadaab weynna leh waxaa ka mid a almannaanu bimaa actaa ninka wixii uu bixiyey dadka ku galladaysta kaasaa ka mid a waa khatar marka marka manni kamayna dabageynin adaana kamayna dabageynin oo dhib kamayna dabageynin waxa weeye dadkii ay wax siiyeen mayna dhibin saas weya yacni waxa weeyaan afna kumayna dhibin adinna kumayna dhibin haddaad ruuxii wax siiso oo intaad siiso aad tidhahdo yacni waxa weeye ho oo ku go ho oo ku go ama aada afkaba ka dhigto ama adinkaba aad ka dhigto haddee sadaqadaasi wax jira ma waxaa dhaantay inaad af wanaagsantaad kula hadasho aada qadiso sida aayadda soo socota ka hadli doonto bedelkii aada dhibi lahay saas way macanaha haddaad dhibba u geysato dadkii aada sadaqada siisay sadaqadii iyadana waa buraysa saas way macanaha dadka labadaa shardi ilaaliya saddexdaa shardi ilaaliya jidkuu ku baxsaday ilaahay baa ogol manni iyo galladaysi kama dabageynin dhibna kama dabageynin kuwa noocaas oo kaleetaa ilaahay agtiisa cabsi ma uma taalo ma cabsanayaan mana murgayaan adduunyadii waxay kaga soo tageenna u murgi maayaan maxaa yeele wax ka fiican oy kaga qancaan buu ilahay siinaya subxana wa tacala aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili illah jidka ilaahay ku bixinaya uma markaa kadibna laa yutbicuuna aan raacsiinaynin maa anfaquu wixii ay bixiyeen manan galladaysi ma raacinaya walaa adan dhibna aan raacinaynin isla weynan iyo dadka aad wax siinayso layska kibrido la liido waa ka mid a dhibka lahum waxaa usugnaaday kuwa noocaas oo kale ajrun ajir baa usugnaaday ajruhum baa usugnaaday abaalgudkooda iyo ajirkooda cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun wax cabsina calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana inaadan yaxzanuuna kuwa murka qawlun hadal macruufun oo wanaagsan macruufun oo wanaagiisa la yaqaano wa makfiratun iyo dhaafid dadka waxay kugu sameeyeen layska dhaaf ayaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqo oo yatbacuha uu raacayo adan dhib u raacay wallahu allana haniyun waa midkii ka kaaftooma weeye sadaqadiinna xaliimun oo dulqaad badan wey rabbi subxaana wa tacala macnaheedu waxa weeye hadal wanaagsan inaad tidhaahdo oo dadkii aa wax kuu soo doonto oo wax ku weydiistay aada hadal wanaagsan ku tidhaahdo aada u ducayso aada sabir siisooo tidhaahdo insha allah waa laga bixi doonaa hadal wanaagsan inaad dadka ku tidhaahdo ayaa iyo inaad wixii khaladee kaaga yimaado aada iska dhaafto dadku isku mid maaha qaar baa iyagoo wax kaa doonahaya bay haddana yacni kugu edab daroonayaan soo ma ama af ahaan bay kugu dhibayaan ama adin ahaan bay kugu dhibayaan inaad iska dhaafto oodan waxba ka soo qaadin hadal wanaagsanna aada ku tidhaahdo baa waxay ka fiican tahay inaad intaad wax siiso haddana aada dhibto saas way maanaa hadalka fiican baa wanaagsan leanna kelimada tayibkee wanaagsan ilahay ajri buu kaasi soo ma laakiin xoolahan dhibku daba socdo waxba ka heli maysa hal bacaad lagu lisay qawlun hadal oo macruufun wanaagiisa la yaqaano kelimo wanaagsan ah oo dadka yacni masaakiinta lagu yidhahdo wa makfiratun iyo dhaafid khaladkooda layska dhaafo ay kugu sameeyaan ayaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqo sadaqadaasoo yatbacuha uu raacayo adan dhib u raacayo oo daba yaal wallahu allana haniyun waa midkii deeqtoom haddaad moodaysaan intaa laydin shukaaminayo ee laydinkala hadlayo wax sadaqaysta in ilaahay idiin baahan yahay wallahu haniyun ilahay waa idinka maarmaa xaliimu waa dulqaad badan yahay oo dembiga addoommadiisu gelayaan cuquubada kuma soo dedejiye meel buu la sugaa iyo waqti ilahay ugu talagalay subxaana wa tacala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina ha burinina bilmanni galladaysi ha ku burinina waaladaa iyo dhib kaladii ka ibdaali ladii kii burintiisoo kale yunfiqu bixinaya maalahu xoolihiisa ri'aa'a annaasi dadka istusidooda darteed inuu dadka istuso daraaddii midka xoolihiisa ula ula baxaya burinta uu buriyey sadaqadiisoo kale idinkana ha burinina taasoo kale haba samaynina oo walaa yu'minu aan rumaynaynin billahi alle iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhirana aan rumaynayn famahaluhu kaa matalkiisu xaalkiisu waxa weeye ka matali safwaanin sidii sallax sallax sallax xaalkii oo kale wey xaalkiisu ninka noocaasi waa sallax xaalkiisa oo kale safwaanka waa sallax waa dhagaxa weyne sibsibka dhagaxa weyn wey ka ka matali safwaanin sallax xaalkiisa oo kale wey sallaxaasoo calayhi dushiisa turaabun ay tahay caro fa asaabahu waxaa ku dhacay oo asiibay sallaxii waabilun roob jir ah roob weyn baa ku dhacay fa tarakahu markaasuu wuxuu ka ahaysiiyey saldan mid sibsib ah oon dushiisa waxba saarnay laa yaqdiruuna ma kari karaan calaa shayin shay dushii ma awoodi karaan oo mimaa shay ka mid a kasabuu ay shaqaysteen waxyaabahay shaqaysteen waxba kama awoodi karaan wallahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqawma qowmkii alkaafiriina ee gaaladaha ma hanuuniyo hay-addani waxa weeye tii horan bay macnaheeda sii adkaynaysahay dadka iimaanka lahu sadaqooyinkiina ha burinina war tacab khasaar ha isku ridina intaad waxaad sadaqaysataan gallabaysi iyo dhibid dhib ha ka dabageynina sadaqadiinana sidaa ha ku burino ha istacab khasaarinina sida tacab khasaarkaa iyo burintaasi waxay la mid tahay sida midka xoolihiisa u bixinaya ha lagu maqlo iyo ha lagaa sheego iyo magacaad ku heshid iyo ha lagu ammaano dadka inuu istuso midka ula baxayo oo kale siduu u buriyey sadaqadiisa sadaqadiina ha u burinina saas way macana kaasoo ilaahay iyo maalinta aakharo midna aan rumaysnayn macnaha waxa weeyaan sadaqadu haddayna ilaahay dartii ka ahayn shardi ziyaada ah baa meeshaa lagu soo daray oon shuruudii hore ahayn shardigaa ziyaadadii waxa weeye sadaqadu waa inay ilaahay dartii ka tahay ha lagu ammaano ha lagu yidhahdo hebel waa deeqsi maya madaxda aada istustid mada madaxweyneha meesha jooga haraanbay baa la odhana ku tuur intaasoo miliyan ma lanqaad ilaan dad baa meesha ka muuqda oo yani magacdoon baa tahay abadan waxba ka heli maysa haslugoyn ilaahay dartii mar hadduusan ahayn ha lagaa sheega iyo ha lagu maqla iyo magac ku yeelo hadday tahay intaa aad ku raadsatay haddaad ku heshana waa meesheeda haddaadan ku helin sooma ilahay agtiisa waxba kuma yaallo ma rabo laba gooroba ilahay agtiisa waxba kuma yaalla tusaalaa laga bixiyey kaasi si uusan waxba u helayn ilahay agtiio waxaa la yidhi sida dhagax sallax ah oo carra dul saarnay markaasaa roob weyn oo jir ah ku dhacay dhibicdu markay shayga sibsibka ah ku dhacdo ama sallaxa ama birta ama dhagaxa markay ku dhacdo waxa dul saaran oo dhan soo ma qaado saas way macana waxay ka dul qaaday carradii dul saarnayd bay ka qaaday markaasaa waxay ka dhigtay sibsib aan dushiisa hal shay saarnayn xaggee tusaalaha macnaheedu waxa weeye waa camalkuu shaqaystay sabaquu la baxay sadaqaduu la baxay ilaahay dartii ma ahayn ama dhib iyo wuxuu ka dabageeyey galladaysi isaga waxay la tahay ilahay agtiisa waxbaa ku yaala hal milyan baad maalin hilib la baxsatayo aleelaha ilahay agtiisaay ku taalla wuu ku tashanaya sooma wuxuu ka mid yahay xoolaha uu ku tashanayo caradaa dhagaxa sibsibkaa saaran oo kale wey waa caradaa dhagaxa saaran waa wixii uu baxsaday camalkiisii wey ilaahay dartii aan ahayn roob baa ku yimid wixiiba waa qaaday meel cidlaabay soo baxday sooma isaga niyadiisa marka waxay la tahay waxbaa ku yaala xaqiiqaduna waxa wey waa taa roobku ka dhigay oo waxba meesha ma yaallo wuxuu isagu ku tashanayo wax jiraba ma aha waa wax roob qaadayo dhibicdii la tagtay wey maana saasaa macnaha tusaale u baxaya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina bilmanni gallabaysi ha ku burinina waladaa iyo dhib dadka aad dhibaysaan kaladii ka ibdaali ladii kii burintiisoo kale uu sadaqadiisa buri ka ibdaali ladii kii burintiisoo kale ha burinina sadaqooyinkiina bilmanni gallabaysi ha ku burinina waladaa iyo dhib dadka aad dhibaysaan kaladii ka ibdaali ladii kii burintiisoo kale uu sadaqadiisa buri ka ibdaali ladii kii burintiisoo kale ha burinina yunfiqu bixinaya maalahu xoolihiisa ri'aa'a annaasi dadka istuskiisa darti yuu u bixinaya wa walaa yu'minu aan rumaynaynin billaahi ilaahay aan rumaynaynin walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakharo ninka ilaahay iyo maalinta aakharo rumaysan bini aadam wejigiisa wax kagama raadiyo ilaahay iyo maalin aakharo daraaddeed waa kula baxay famahaluhu kaa xaalkiisu ka mahali safwaanin dhagax sallax ah xaalkiisoo kale wey dhagaxaasoo calayhi dushiisa turaabun ay carra tahay fa asaabahu waxaa asiibay dhagixii isaga ahaa waabilun roob jil ah roob weyn baa ku dhacay fa tarakahu markaasuu ka tegey ama wuxuu ka ahaysiiyey dhagixii isaga ahaa saldan mid sibsib ah oon dushiisa waxba saarnayn buu ka ahaysay laa yaqdiruuna ma awoodi karaan calaa shayin shay dushii ma awoodi karaan oo mimaa wax ka mida kasabu ay shaqaysteen waxay shaqaysteen wax yaroo ka mida ma awoodi karaan maxaa yeelay ilaahay baa baadiyey subxana wa tacala wax maadaama dartii uusan ahayn ilahay dartii ahayn waxba lagama soo qodin ruxu ma awoodi karaan waxba kama heli karaan way macana wallahu alla laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmka ma hanuuniyo alkaafiriina ee gaalada wamalu ladiina aayadana ku wamahalu ladiina kuwii matalkooda yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bixinaya ibtiqaa'a mardaati illah rido ilaahay raadintiisa dartii u bixinaya wa tathbiitan iyo sugid dartii bay u bixinaya oo min anfusihim nafyaalkooda ka ahaata yacni sugid ay naftooda iimaanka ku sugayaan saas daraaddii bay u bixinaya kuwaa masalkooda iyo xaalkoodu ka matali jannatin beer oo beer xaalkeedoo kale wey xaalkoodu wuxuu la mid yahay beer xaalkeedoo kaleeto beertaasoo birabwatin meel sare ku taala asaabahaa beertaasoo u asiibay waabilun roog weyn asiibay fa aatat markaasaa waxay siisay dadkii ukulahaa midhaheedii bay siisay dicfayni xaalo ay yihiin kuwo laban laaban fa in lam yusibhaa hadduusan asiibin beertaasi waabilun roog weyn oo jira hadduusan asiibinna fatallun dhibic yar baa asiibtay macnaha tixtiix fatallun tixtiix baa asiibayoo roob aan badnayn baa ku dhacay wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun midkii arkay tanina waxa weeye dadka ilaahay dartii ula baxaya sadaqadooda sababtay ula baxayaan ilaahay ridihiisay raadinayan ilahay raalli ha kaaga noqo janno ilahay hadisha cadaab aad ka badbaaday niyadaasuu kula baxay waxaa kaloo uu kula baxay wa tathbiitan min anfusihim culimada tafsiirku waxay leeyihiin tathbiitan min anfusihim waxaa laga wadaa ay tasdiiqan wa yaqiinan min anfusihim yaqiin ay hubaan ilahay agtiina ajir kaga helayaan man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban sooma ha waa inaad ilahay ajir kaga doonayso aadna rumaysan tahay inaad ajirkaa ilahay agtiisa ka helayso saas weyaan marka tasbiitku waa rumaysnaan iyo yaqiin ay hubaan inay ilaahay agtii wax kaga helayaan alla dartiina way u bixiyeen intaa haddii laga helo labadaa shardi masalkooda iyo xaalkoodu waxa weeye sidii beer oo kaleeto xaalkeed beertaasoo meel saroo dhul ka mida ku taalla beertaasoo roob weyn uu ku dhacay roob weyn markuu ku dhacayna midhihii laga filayey ama beeraha iyada la midka ah ka baxa labalaabkeed bay keentay oy soo saartay maxaa loo yidhi ama meehe roob weyn hadduusan ku dhicin tixtix baa helay roob yar baa ku dhacay maadaama meel sare ay saaran tahay meel sare horta waxaa loo yidhi meel hoose oo macnaha waxa weeyaan aan hawo lahayn markay beertu ku taallo waa laga fiicanya soo ma yani dhinacyaha markii ay macnaha waxa wey hawo fiican ayna qaadanaynin waxaa ka fiican beerta meesha taaggaa ku taalloo hawada qaadanaysa ilaan beerta hawona waa u baahantay qoraxna waa u baahantay biyana waa u baahantay soo saas ma hawadii marka waxa weeyaan taaggay ku qaadanaysa biyo la-aanna ma hayso ama roob weyn baa ku dhacayoo xaggii biyihii waa ka deeq waa laga deeqay haddaan roob weyn ku dhicinna tixtix baa ku dhacayoo tixtixu beerta waa u roy roobka halkan intuu dhaco haddana tegaya tixtiixaasi salkeeda mar walba ay la qoyanaanayso ayaa ku filan marka waa beer meel dalsan ah ku taalla way macana beertaasoo kaleeto midhaheeda labalaab usoo saartay ayuu xaalkoodu la mid yahay bu rabbi subxana wa tacala macnaha waxaa laga wadaa tii aan horay usoo marnay oo wixii ay baxsadeen iyadoo labalaaban baa la siin doonaa sida beertaasiba midhaheedii labalaab ay usoo saartay wa matalu ladiina kuwii matalkooda yunfi kuwii xaalkooda yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda kuwa bixinaya ibtiqaa'a mardaati illah ridaha ilaahay raadintiisa dartii u bixinaya rido ilaahay bay raadinayan taa dartii kuwa u bixinaya xoolahooda iyo wa tahbiitan sugid daraaddeed naftooday sudagayaanoo sadaqada barayaan waa sax waa tarbiic ama tahbiitan rumayn daraaddeed ay ajirka rumaysan yihiin oo min anfusihim nafyaalkooda ka ahaatay saa dartii bay u bixinayaan kuwaa masalkooda iyo xaalkoodu ka matali jannatin beer xaalkeedoo kale wey beertaasoo birabwatin meel taagsin ah ku taalla beertaasoo asaabahaa uu asiibo waabilun roob weyn oo jir ah fa aatat markaasay siisay ukulahaa midhaheedii dicfayni iyagoo labanlaaban intay hadda kor soo saari jirta ama beeraha la midkaa soo saaraan labanlaabkood bay soo saartay fa in lam yusibhaa hadduusan asiibin yacni beertii taagga ku taallay waabilun roob weyn hadduusan asiibinna fatallun tixtix baa yakfiiha ku filan fadallun tiixtiix baa yakfiiha kuba filan maxaa yeele meel dalsanay ku taalla wallahu allana bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun midkii arka wey hada wabilahi tawfiiq wasala allahuma wasalam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi waslm